بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا وحو كبلغنا آية بقول إلى الله وكمل سورة النساء حاكل سورة سنين آياته لقيها اللي salaada magaceeda la yidhahdo salaat alkhawf ama salaada cabsida xilliga la cabsanayo salaada la tukado salaadaha waajibkaa sidii loo tukan lahaa goorta cadow laga cabsanayo ama goobta dagaalka la joogo aayaddii marka waxay noo dambaysay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun waxaynu soo sheegnay inay culimadu laba ra'yi isugu khilaafsan yihiin qol ay leeyihiin aayadda waxay ka hadlaysaa salaada la gaabinayo safarta iyo socotada marka socdaalka safarta caadigaa lagu jiro xadiid imaam muslim uu wariyo cumar bnu khataab radi allahu canhu laga wariyo ayay u daliishadaan laakiin waxaa xoog badan baa nidhi oo rajaxan muxaqiqiinta tafsiirkuna ay marayaan aayaddu inaysan ku saabsanayn gaabinta salaada safarta loo gaabiyo ee ay ku saabsan tahay salaada cabsida loo gaabiyo oo salaat lkhawfa saddex sababood oon soo sheegnay daraaddeed bayna u rajaxaan culimmadu ra'yiga isaga waxaa ka mid ah asbaabta loo rajaxo oon horeyna usoo sheegnay ayadda ka dambaysa oo ka hadashay salaada khawfka sidii loo tukan laha marka inay isku mawduucun yihiin labada ayadood gaabintuna ayn ahayn tiradii gaabinteedii ee ay tahay kayfiyadii iyo qaabkii salaada loo tukanayo wax laga bedelayo o la gaabinayo sidaasaa soo rajaxnay wuxuu rabi yidhi subxaana wa tacala waidaa goortii kunta aad ahato fiihim dhexdooda haddii aad ahato markaad saxaabada dhexdooda tahay oo fa aqamta aada oogto lahum ayaga asalaata salaadii aada u oogto faltaqum ha kacdo daa'ifatun kooxi ha istaagto ha kacdo minhum kooxdaasoo ka mida mu'miniinta macaka adiga la jirankaaga ha istaageen ha kaceen walya'khuduu hana qaateen aslixatahum hubkoodana ha qaateen fa idaa goortii sajaduu ay kuwaasi sujuudaan falyakuunuu ha ahaadeen kooxdii kale min waraa'ikum gadaashiinna ha ahaadeen walta'tii ha timaado markaa daa'ifatun koox ukhraa oo kale ha timaado kuwaasoo lam yusalluu aan tukanin oo falyusalluu ha tukadeen maca kale jirankaaga walya'khuduu ha qaateen xidrahum digtoonidooda ha qaateen wa aslixatahum hubkoodana ha qaateen wadda waxay jeclaadeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay low taqfuluuna inaad moogaataan can aslixatikum hubabyaalkiina hubkiina inaad moogaataan wa amticatikum iyo alaabtiina inaad moogaataan bay jeclaadeen oo fa yamiiluuna ay leexdaan yani isku kiirrogaan calaykum dushiina maylatan leexasho waaxidatan oo mid ah hal mar inay idinku rogmadaan walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiin lama ahaane in kaana haddii uu yahay bikum idinka hadduu idinku sugan yahay adan dhih oo min madarin roob ah aw amase kuntum aad ahaataan mardaa kuwa jiran dembi idinka soo gaari maayo markaa an tadacuu inaad dejisaan aslixatakum hubabyaalkiina inaad dejisaan ood hubka iska dhigtaan wakhuduu qaata lakin xidrakum taxadarkiina qaata iyo digtoodiniina ina allaha alle acadda wuu diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariye muhiinan oo ihaaneeyo oo duleeya ayuu rabbi subxana wa tacala u diyaariyey meeshan waxaa laga hadlaya saan horeyba u sheegnay sidee baa salaadii loo wada tukan cadowgiina laysaga ilaalin goobtii dagaalka la joogaa salaadii in la wada tukadana waa la rabaa cadowgaagu inuusan jaanis kaa helinoo iska ka taxadudba iska celisan waa la rabaa labadiibaa marka la kulminaya waxay kusoo degtay aayaddu rasuulka sal ly wasalam meel maka iyo madiina dhexdooda isagoo maraya ayaa waxay arkeen gaaladii isagoo tukanaya saxaabadiisa isagu iyagoo tukanaya salaaddii duhurka si wada jira sidaan caali hadda u tukano ayagoo u tukanaya markaasay intay dhegta afka isu saareen baa gaaladii waxay yidhaahdeen salaad waxaa usoo socota ay ka jecel yihiin naftooda iyo xoolahoodaba ka jecel yihiin caruurtooda iyo xoolahooda ay ka jecel yihiin ee salaadaas aan ku gaabno salaada markay galaan waa salaada casar salaada casar markay galaan oo ay kusii jeedsadaan marka aynu si fiican uga farqabsano ilaahay baa la jira subxaana wa tacaala markiiba waxaa soo degay malakul jibriil oo socdaay qaabkana marka loo jireeyey inay is-ilaaliyaan salaadiina wada jir u tukadaan oo jamaacadii aan laga tegin waxaa marka nabiga lagu yiri sal lay wasalam mar- markaad dhex joogto salaadana aad u ist macnaha waxa wey faaqamta lahum salaata salaadiina aad u oogto ood u istaajiso laba kooxood u qaybi marka koox adigay kula istaagaysa kolkay kula istaagan yihiin hubkoodii way wataan wayna taxadarayaan way kula tukanayaan kooxdii kale cadowgu meeshuu idinkaga aadanaa iyo hortiisay joogtaayo waardi bay haysaa kooxdoo salaad bay kugula jirtaa oo kula tukanaysa kooxdani markay salaadii qaar ka mida kula tukato ha tagto kuwii meeshay joogeen ha tagto oo cadowga hortiisiiya kuwii ha soo bedeleen adigiiba weli salaadii aan ka bixin kuwii ha kugu soo gaadheen salaada inta laaban ha kula tukadeen saasaa lii waxay marka noqonaysa xadiidka nabiga sal lay waslam ayaa waxaa ku soo aroortay qaabka salaada loo tukanayo intaasoo waji toban qaab ilaa sideed qaab bay culimmadu sheegaan oo intuba nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh kolbana waxay ku xidhan tahay xaaladda cadowga markaa meesha jooga iyo muslimiinta markaa ka hor jeeda kolba xaaladdu sida ay tahay marbaa cadowgu xagga qiblada kaa xiga mar buu dhinac kale kaa xigaa mar bay cabsidu xoog badan tahay mar bay cabsidu iska fudud tahay yani kolba xaaladdu sida ay tahay ayay ku xidhan tahay salaada qaabka loo tukanay saas maana faahfaahinteeda marka iyo qaababka kale gedisan ay ku soo aroortay axaadiista nabiga sal lay slam baa loogu noqon ama kutubta fiqhiga maxaa yeele iyagu waa soo gaabiyeen axaadiista nabiguna sal lay slam iyaduna aad u faahfaahisay saas wey macana marka tani laakiin waxay una ayadu inoo sheegtay in mu'miniinta laba qaybood loo qaybinayo aan ka soo qaadna maalan sida xadiidka naska kusoo aroortay ee xadiidka sababnasuulka sheegaya yani nabigu sal lay waslam laba ragcadood buu tukan labada ragcadood midda hore kooxda horaa la tukanaysa salaadii marka la geli rabo laba kooxood baa loo qaybinayaa koox cadowga hortiisa istaagayaan baynu nidhi waardi bay ku jiraan kuwaas kooxdan la joogta nabiga sal lay wasalam ee salaada yani waxa weeye diyaarka u ah nabigay salaada la galayaan sal lay waslam salaada markay la galaan ragcadda hore markuu nebigu dhammaysto ayaga salaadoodii way u dhammaatee way tegayaan way daxyaadsanayaan salaadoodii way dhammaysanayaan hal ragcad bay ku dhammaatay waa tegayaan waxay u tegayaan kooxdii waardiga ku jirtay cadowga ka horjeeday meesheedii bay tegayaan kuwiibay waardigii qabanayaan kuwiibaa meeshii soo tegay marka nebigu marka intaa salaadii ragcaddii labaad buu u taagan yahay oo kama bixin kuwan unbaa ragcaddii labaad koobaad markay nabiga la dhamaysteen way ataxiyaadsadeen way salaama naqsadeen markaasay aadeen kooxdii kale meesheed ragcaddii labaad buu nabigu weli u taagan yahay salawatu rabbi waslamu caleyh way is soo bedelayaan kooxdii labaad baa u imaanaysa rag salaadii bay ku daba xidhanayaan ragcaddaa labaad bay la dhamaysanayaan iyaguna nebiga way la ataxiyaadsanayaan way la salaama naqsanayaan nebigu marka meeqa ragcadood bay u tahay laba ragcadood ayagana imise misay tukadeen halaab ragcaday tukadeen saasi waa si waana qaabka hadda aayadda ugu dhow qaabkay sawiraysa wey maana waana waxaana waafaqsan xadiidka odhanaya nabigu yuri sal lay sl nabiga ka sugan salaada khawfku waa hal ragcadda hal ragcadda waxaa kaloo sugan hal ragcad ka badan isagoo nabigu tukaday sal lay wasalam marka laakiin si qaabkaasaan ku daysanayna qaabo kaloo fara badanna waa jiraan maana ayib saa ha yeelen balin marka waxay jeclaadeen bur bilahi subxana wa tacala intaa waxaa la daba dhigaya yani hudu hubkiina qaata oo taxadara hubkiina qaata oo isjira idinkoo salaad tukanahayo oo cibaadaysanaya yaan jaaniska laga faa'idaysan hayl duufina sira baa laleeyahay kuwa gaaladii waxay jecel yihiin inaad hubkiina iyo alaabtiinaba moogaataan inaad alaabtiina iyo hubkiina moogaataan oo waxoogaa ay idinka helaan yani waxa weye jaaniskii ay idinku baabi'in lahayn intaad moogaataan ood iska halmaantaan hubkiina iyo alaabtiina iyo diyaargarowga iyo taxadarka markaa inay hal mar idinku rogaan hal mar ay idinku weecdaan ama macnaa waxa wey ay idinku jiireeyaan oy hal mar idin tirtiraan bay jecel yihin taasay rabaan macna yani waa niman mar walba idinka doonayo oon waxoogaa tagnaan ah hadday degnaan yar idinka helaan waxba idinka reebi maayaan saas daraaddeed jira saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala dembi maaha marka haddii ay dhibaata idin haysato ama xaalad roob idin hayo ama qaarkiin xanuunsanayo inay hubka iska dhigaan dhib male laakiin si kale hubkaa u dhigna xataa waktiga aad salaada tukanaysaan waa inuu hubkiina dushiina saarnaado salaadii bay tukanayaan hubkiina waa yani dushoodu saaray waxaa lagu talagashayaha iyagoo salaada ku jira haddii dagaalku bilowdo nin walba inuu meeshiisa dagaal ka galo laakiin markaa kadib baan hub raadsanayaayo qorigii baa xagga iga yaalla iyo seeftii baa xagga kaga iminuu raadinaya maya lama rabo waxaa la rabaa adoo diyaar garaysan labiskaagii ku taagan waxaagii garabku kuugu jiro salaadii tuko haddii salaada gudaheeda xaalada timaadana dhaqaaq salaada orodka ku tuko marka saasaa la doonaya macana ilaahay subxana wa tacala u fiirso wuxuu inoo kulminayaa mas'alada cadowga sidii laysaga celin lahaa iyo ilaahay sidii loo hor istaagi laha salaada loo tukan laha isma diidayso soo ma mas'aladan waa masale mulatari military iyo ciidan iyo dagaal ayay ku saabsanta midna waa tii masaajidki iyo salaadii wey ma iyay kala maarmaan marka ma wax kala maarmahayaan maya ma kala maarmaan saas maa military iyo ciidan iyo salaadi ma kala maaranto dagaal iyo salaadi ma kala maaranto siyaasad iyo salaadi ma kala maaranto siyaasad iyo qoys iyo nidaam iyo dhaqaale iyo diini ma kala maaranto xageed kala geenaysaa marka meel loo kala walada meel loo kala wada male macna saas weyaan taasuu marka allayna baraya subxana wa tacala waidaa goortii kunta aad ahato culimadu waxay u daliishanayaan aayadan salaada jamaacadu inay waajib tahay baa loo daliishadaa in salaada masaajida lagu soo tukado inay laazim tahay oyna sunno ahayn waana daliil ku cadoo haddii in salaada jamaaca lagu tukado cid un laga cafin lahaa dadkaa dagaal ku jira laga cafin lahaa ee intaasoo khatar ah ku jira sooma bal salaada lafteedii baaba la dhimahayaaba oo wax laga dhimaya wax laga bedelaya maxaa looga bedelayaa arkaan muhim iyo tiirad muhimay salaadu lahayd baa laga bedelaya laga tagala leey maxaa loo bedelaya cala sala in la ilaaliyo jamaacada in la ilaaliyo jamaacada in la ilaaliyo sidaas daraaddeed waa daliil adilada ugu xoog badan oo kutusaya salaada jamaacadu inay laazim tahay ninka dumarka ma ah ninka ragga ee aan musaafirka ahayn ee aan addoonka ahayn inuu masaajidka salaada kusoo tukado waa laazim saas maana saas daraaddeed baa nabiga wuxu yuri sal lay slam waxaan damcay ragga guryahooda salaadaha ku tukanaya intaan salaada hala aqabo idhaahdo nin idhaahdo dadka sii tuji koox saxaabada intaan kacaysto guryaha intaan ugu tago inaan guryaha kusoo gubo baan yaan mar damcay bu nabi uri sal lay slam dumarka iyo carruurta guryaha ku jira haddayna jiri lahaynna waaba gubi lahaa bu nabi uri sal lay slam ragga guryahooda ku foorfoorsanaya meelaha salaada iyo mawlacyada iyo loojajka dhexdooda iyo meelaha salaada macnaha waxa weye jamaacada ku tukanaya waa ku gubi lahaa bu nabi uri sal lay slam marka salaada masaajidka la imaata meeshana ilahay ugu talagalay subxana wa tacala saas weyan waa shay laazim ah sunna maa wadaadki yidhi waa sunna iyo madhabki yidhi waa sunnana waa khaldamay waa ijtihaad khaldamay salaada waa waajib waana laazim in masaajid lagu tukado macna waidaa goortii kunta aan ahaata idaa goortii kunta aan ahaata fiihim dhexdooda oo fa aqamta aada oogto ama istaajiso lahum iyaga asalaata salaadii aada oogto faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox oo minhum ayaga ka midi macaka la jirankaa ka istaagin qolaha kula istaagto waliya'khuduu hana qaateen kuwa kula istaagayaay aslixatahum hubkooda ha qaateen hubabyaalkooda ha qaateenoo iyana hubka iska dhigin cala shaani salaad baan tukanayna sab iyana hubka u dhigin ayagoo hubka sitaa tukadeen fa idaa goortii sajaduu ay tukadaan ay sujuudaan waxaa laga wadaa ay tukadaanoo salaadoodii ay macnaha wax way dhamaystaan fa idaa goortii sajaduu ay sujuudaan oo alla jirankaaga ay tukadaan falyakuunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiina ha ahaadeen gadaal ha aadeen marka macnaha faida sajaduu markay sujuudaan sujuuddaasi marka un salaadii baa laga wada mar marka qaarkood waxaa dhacaysa ayagoo salaadoodii wax u laaban yihiin inay tagaan oy dhufayska galaanoo ay macnaha waxa weye ay cadowga hor tagaan mar bay dhacaysaa saas maana marna cadowga xagga qiblada kaa xigoo labadii kooxoodba waa isdaba istaagaya iyadana qaab kalea loo tukan saas maana faidaa sajaduu markay sujuudaan falyakuunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiina ha ahaadeen gadaal ha taga walta'ti ha timaato daa'ifatun koox ukhraa oo kale taasoo lam yusalluu aan tukanin kooxdii yani wax ilaalinaysa cadowga hortaagnayd falyusalluu ha tukadeen iyaguna macaka la jirankaaga ha tukadeen salaadii kuu laabnayd walyakhuduu ha qaateen xidrahum digtoonidooda ha qaateen wa aslixatahum iyo hubabyaalkooda markay salaada ku jiraan iyo mar walbaba hubka iyo taxadarku ha jiro wadda waxay jeclaadeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay law takfuluuna inaad moogaataan ood halmaantaan can aslixatikum hubabyaalkiina wa amticatikum iyo alaabtiina xaggooda inaad iska halmaantaan oo aad moogaataanoo intaad iska dhigtaanba aad macnaha faraha ka qaadaan oo maxay samayna marka fa yamiiluuna oo fahum iyagu markaa yamiiluuna way leexanayaan ama way isrogayaan calaykum dushiina iskukiin rogayaan maylatan rogmasho ama leexasho waaxidatan oo mid ah hal mar bay weerar idinku gaacinayaan hal mar bay isku soo kiin rogayaan markaasay cagtaydi marinayaan fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida marka taxadarow yani waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla mu'minka in mar walba god laga qidina ma jecla inuu iska damanaado oo mar walba lagu dul socdona ma jecla in la khayaamo oo mar walba laga lagu meersadana ilahay ma jecla subxana wa tacala mu'minku khaasatan goobahaasoo kale markuu joogo inuu feejigan yahay baa la rabaa oo uu taxadar ku jiro oo aan laga helin dagnaan laga helin saasuu ilahay doonaya subxana wa tacala ayib walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina maaha dembi idinka soo gaari maayo in kaana hadduu yahay bikum idinka aadan dhib dhibkaasoo min matanin roob ah aw amase kuntum haddaad ahaateen mardaa kuwa jiran haddaad tihiin dembi dushiina ma ahaaninoo idinka soo gaari maayo an tadacuu inaad dejisaan xaaladda aslixatakum huwabayaalkiina inaad dejisaan markaa hada macduurin baa tihin ruux baa xanuunsanayo dee hadduu xanuunsanayo hubkii ma saarnaan karo ama mehe roob baa ku haya roobka xaaladiisa waxay u baahan tahay inuu jirsado meeluu macnaha waxa wey maaratay dhibicda ka gala helo yani waxa wey maaratay uu yani culays kalaa saaran xaaladaasoo kale inaad markaa hubkii iska dhigtaan dambina kasoo gaari maayo intaa lagagama hadhin haddana waxaa laga daba dhigay wakhuduu qaata xidrakum taxadarkiina qaata digtoonidiina qaata mar walba xataa markaad jiran tahay iyo markii hubka iska dhig lagu yidhi iyo markuu roob kugu daayo xaaladaa lafteeda taxadarkii ha ka teg digtoonow saas rabbi ilahi subxana wa tacala ayib bal ufiirsada inta goor ay kusoo aroorayso xidrakum iyo xidrakum iyo xidrakum taxadarka qaat oo taxadarku rabbi ilahi subxana wa tacala ina allaha alle acadda waa di acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey muhiinan oo ihaaneeya cadaab dulleeyo buu ilahi subxana wa tacala ugu talagalay akhre faidaa goortay qadaytum aad gudataan asalaata salaadii markaad gudataan fadkuru llaha alla xusa qiyaaman idinkoo taagtaagan waqucuudan iyo idinkoo horfadhiya wa calaa junuubikum dhinacyadiina korkooda xalad kusugantiin dhinacyadiina korkooda idinkoo ku sugan waa hurda dhinac u jiif faidaa goortii faida tuma'nantum markaad xasishaan fa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga maxaa yeelay ina salaata salaadii kaanat waxay ahaatay cala lmu'miniina mu'miniinta dushooda kitaaban mid la qoray mawquutan la waqtiyey oo waqti loo sameeyey macnaheedu waxa weeye salaada xaalada aada u tukanaysaan salaadiio hal ragcada laga dhigay ama iyadiio qaabkeedii wax laga bedelay ee cabsii jirto cadowgiina aad sor joogtaan furinta iyo goobaha cabsida aad joogtaan laakiin salaada markaad dhammaysataan ood salaada ka baxdaan xaalad walbaba ha ahaatee ilahay xusa subxana wa tacala idinkoo taagan iyo idinkoo fadhiya iyo idinkoo dhinaciina u yaalla oo dhinac dhinac u jiifa intaba ilahay xusa subxana wa tacala yani waxaa laga wadaa xaaladahoo dhan fii jamiici alaxwaal ilahay xusa subxana wa tacala markaad xasishaan oo nabadgelyo heshaan ood cabsidan ka baxdaan salaadii ooga maxaa laga wadaa salaadii ooga waxaa laga wadaa sidii caadiga hayd u tukada markaa fa aqiimu salaata sidii laydiin baray oo waqtigeeda in la ilaaliyo jamaacaadkeeda masaajida lagu ilaaliyo arkaanteedii la ilaaliyo sunankeediiyo waajibaadkeedii la ilaaliyo sidii loogu talagalay markaa u tukada oo ha iska dhigina xaaladii cabsida salaada loogu talagalay xaaladii cabsidu baxda ha tukanina xaaladii cabsida salaadeedii haddaad tidhahdo anoo cabsiba jirin baan tukanaya ma aha wey macana salaada ooga markaad xasishaanoo cabsidu baxdo macnaha nabadgelya aad heshaan ama magaalooyinkii ku noqotaan ama furinta lafteediiba nabad ay ka dhacdo marka cabsidu ay tagto cadowligaadka maxaa yeelay allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy salaadu waxay ahaatay mu'miniinta dushooda mid lagu qoray oo haddana waqti loo sameeyey waa waajib waqti leh waajibka marka waqtigiisiina ku tukada sidii ilahay ugu talagalay u tukada subxana wa tacala xaalaadka wax laydinka fududeeyey oo xaaladda cabsida iyo xaaladda safarta iyo waqtiyadaa mooye salaada sideeda u tukada way macna saas rabbi ilahi subxana wa tacala fa idaa goortii qadaytum aad gudataan asalaata salaadii markaad gudataan oo dhamaysataan waa jamiicu alaxwaal xataa xaaladda nabadgelyadu jirto salaada marka la guto maaha dikriga ilahi inuu dhamaaday subxana wa tacala dad badan baa waxay la tahay salaada assalaamu calaykum haddii la yidhahda bas salaada labaad allahu akbar markuu yidhahdo uu galo baa dikri ugu horay dikrina waxaa ugu dambaynaya iyadaa assalaamu calaykum markuu ka yidhahdo laakiin inta kaleta dikri male alxamdulilah hadda male subxaan allahi male qur-aan akhris male dikri kale male masax yeelida waa laleeyahy ilahi subxaana wa tacala waqtiyadooda addoon u noqda haddaad fadhido haddaad socoto haddaad taagan tahay haddaad dukaan gadanayso xaalad walba rabbigaa xus subxana wa tacala sidaas kolba rabbigaa u xusi karto u xus laakiin waxa weeyaan hal waqti unbaa la dirsan maya saas wey macnaha fa idaa goortii qadaytum aad gudataan asalaata salaada markaad gudataan fadkuru llaha alla xusa qiyaaman xaala aad tihiin kuwa taagtaagan wa qucuudan idinkoo ah kuwa furfadhiya wa calaa junuubikum dhinacyadiina korkooda xalad ku sugantiin dhinacoo dhulka yaallaa dul saaran markaad macnaha waxa weyaan aad jiiftaan fa idaa goortii itma'nantum aad xasishaan faaqiimuuyo oo salaata salaadii kaanat waxay ahaatay cala lmu'miniina mu'miniinta dushooda kitaaban mid la qoray mawquutan oo waqti loo sameeyo loo waqtiyeeyey waqti loogu talagalay oo laga dibdhigi kar lagana horumari kari wey macana mawquutanta waxaa laga wadaa kitaabantu waa waajib salaadu waa waajib mawquutantana waxaa laga wadaa waktigeeda ka hor haddaad tukato salaadaasi lagaa yeeli maayo waktigeeda haddaad kadib dhigtana salaadaa lagaa yeeli maayo waa shay ilahay wakti ku xidhay waktigaa haddaanan ku ilaalinin macnaheedu waxa way adaa garanaya meeshaan asil ka raadsanay saas way macnaha walaa tahinuu fi ibtigaai lqawm in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi ma laa yarjuun wakana allahu caliiman xakiima walaa tahinuu ha daciifina ha niyad jabina laa tahinuu ha taag darayninoo ha niyad jabina fi ibtigaai lqawmi qawmka raadintiisa qawmka waa gaal gaalada raadinteeda yani waxa way ha ka daciifina in takunuu haddii aad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya fainahum ayaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa sida ta'lamuuna aad u xanuunsanaysaan wa tarjuuna waxaad rajaynaysaan min allahi xagga alle waxaad ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxayna rajaynaynin wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan xakiiman oo xikmad u saaxiibu ahaaday alla subxana wa tacala waxaa la leeyahay laysku tirtirsanya gaalada raadsigeeda aad raadsanaysaan ha ka daciifina ha ka niyad jabina ha ka tabardhigina mar walba waa inaad moraal iyo uhaysaan niyad u haysaan maxaa yeelay haddii aad xanuunsanaysaan oo dhaawaca idin gaadhay iyo dhimashada idin gaadhay iyo carruurta agoontoomaysa iyo dumarka gaata laga dhimanayo iyo adduunyada laga tegayo haddaad ka xanuunsanaysaan ayaguba way xanuunsanaya ma ayagaan xanuunsanay ma dirbaa may inta idin gaadhaysa iyagaba waa gaadhaysa waxaad kaga fiican tihiin weliba watarjuuna min allahi maa laa yarjuun idinku dad ilahay agtii raje ka qabati dhimashadanaaba idiin dhaantaba nolosha aakharaad u socotaano xisaabtiinu aakharay u badanta alla agtiisaaad doonaysaan janno iyo darajo sara iyo ridihiisa iyo baad raadinaysa laakiin ayaga maxaa aakhara uga horreeya wax rajo aakhare ka qabaan ma jirto marka ninkii aakhare rajo ka qaba miyaa geeri raadsada oo alla dartii in loo dilo raadsada mise ninaan aakhara waxba ka qabin baa geesinimo leh macnaha waxaa laydin leeyahay oo rabbi subxaana wa tacala uu odhanaya haddii wuxuun dagaalka looga tago ay jiri lahayd iyagaa qaba taagsanaan idinkoo la dheer ilahay rajihiisa qabtaan oo aakhare iyo adduunba adduunna inaad ilahay hilladiisa heshaan iyo nasri aakharana inaad ilahay jannadiisa heshaan baad la dheertihiina maxaad uga cabsanaysaa maxaad u qalbi jabaysaa maxaad niyadiina u jabaysaa waxoogaa yaroo barbaaxo idin soo gaadhay waxoogaa ragga idinka lahay dhaawacyo idin soo gaadhay dhimash maxaad ugu yani u niyad jabaysa ha yeelina laley rabbi subxana wa tacala saasuu naley walaa tahinuu ha niyad jabina oo ha taag dhigin oo ha tabar beenina fi ibtiqaa'i lqawmi qowmka raadsigood gaalada raadsigeed aad raadsanaysaan arrinkaa dhexdiisa ha daciifina maxaa yeelay in takunuu haddii aad tihiin haddaad la daciifaysaan xanuun aad ka cabsanaysaan iyo xanuun idin gaadhaya in takunuu haddaad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanay oo xanuun daraaddii aad macnaha uga daciifaysaan ama u niyad jabaysaan fa inahum iyaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan waa idinka dhexeeya xanuunka ayaguma ayagaan xanuunsanay kamaa sidabay u xanuunsanayaan ta'lamuuna aad u xanuunsanaysaan bal mujaahidka nabarka gaadhayaay yani waxa way sida axaadiista nabiga kusugan sal alay wasalam yani iyo xanuunka gaadhaya gaalka markuu nabarku gaadhay wax isku mida maa saas maana yani quraanjo qaniintay xataa quraanjo qaniintay xataa nabarka gaadhaya waa ka fududay mujaahidka ilahi subxana wa tacala u dhimay marka waa daahirka inoo muuqdo yani sidaad u xanuunsanaysa ya'lamuuna kama ta'lamuun waxaad la dheertiin marka watarjuuna waxaad rajaynaysaan min allahi alla agga waxaad ka xaggiisa waxaad ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxayna rajaynay sawaab baad rajaynaysaan oo jannaad rajaynaysaan oo rido ilahay baad rajaynaysaan oo nasri iyo hiilo ilahay oo adduunkaa baad rajaynaysaa inta ayagu midnaba rajaynaya wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan buu ahaaday xakiiman oo xikmo u saaxiiba buu alla ahday subxana wa tacala ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ina anaga anzalna waan dejinay nebi ow ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii baan kugu soo dejinay waa qur-aanki bilxaqi isagoo xaq ku wataa xaq isagoo ku dheehanoo xaq wataa kugu soo dejinay maxaan kugu soo dejin litaxkuma inaad kala saarto ood kala xukumto daraaddeed bayna annaasi dadka dhexdooda inaad ku xukumto bimaa shayga araaka allahu alla uu ku tusiyey wuxuu ilaahay ku tusiyey inaad dadka ku kala xukunto walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah khasiiman mid u doodaha noqonin wastakfir illaha ilahay dembi dhaaf weydiiso wixii kaa dhacay ina allaha alle kaana wuxuu ahay gafuuran mid dhaafa raxiiman oo naxariiste walaa tujaadil ha doodi nebiyow can iladiina kuwii xaggooda ha ka doodi yakhtaanuuna khayaanaya anfusahum nafyaalkooda khayaamay maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man ciddii kaana ahaaday khawaanan mid khaa'inimo badan asiiman oo haddana dembi badan kaa ilahay ma jecla subxana wa tacala aayaadkan ilaah waxoogaa sabab bay leeyihin ay kusoo degeen qiso ku saabsan niman la yidhahdo bani umayriq niman la yidhahdo waxaa soo saaray alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullahi ba qisada soo saaray iyo culimo kaleo culimada xadiid ka mid a waxaana taxsiiniyey sheekh alalbani caleyh raxmatullah qisadu waxay leedahay qadaadatu qadaadatu bnu nucmaan nin la yidhahdo oo reer ansaareed baa qisada warinay wuxuu leeyahay waxaa jiray qoys la odhan jiray reer bani ubayriq oo laf annaga naga tirsan abuley nimankan reer bani ubayriq waxaa la dhihi jiray bushayr iyo bashiir iyo mubashir qoys marka waxay ahaayeen islaamka iyo jaahiliyadaba islaamka ka hor iyo islaamka kadibba qoys iska baahan oo dadkan dallayda fuqaraa bay ahayd waxaa dhacday marka ninka la yidhaahdo bushayr ayaa wuxuu ahaa nin xun khayrlaawo ah oo munaafiq ah wuxuuna ahaa ragga gabayaaga ee afka ka falan buu ahaa marka wuxuu caayi jiray oo gabaygiisa ku caayi jiray saxaabadan iyo macnaha waxa weye wax kaga sheegi jiray gabayga iyo tixda intuu isagu yeesho oo midhaha tiriyo buu haddana wuxuu u tiirin jiray yani niman hore oo carbeen nin carabaa saa yidhi buu dhihi jiray waa gabaygu isagu tiriyey saan loogu qabsanin nin noocaasoo khayr daran bu ahaa marka wuxuu leeyahay qataadatu bnu cumar marka nin la yidhaahdo yani ay adeerkii ah oo rifaacat ibnu zayd la yidhaahdo ayaa wuxuu qol wuxuu gashaday hub iyo seef iyo cambuur bireed iyo waxoogaa cunta nimankii qoyskii reer bani ubayriq nin ka mid a waa bushayrkaas khayrlaawehe bushayrkaas weye ayaa intuu qolkii jabsaday buu alaabtii la baxay seeftii iyo hubkii iyo raashinkiiba uu la baxay qolkii haddii la arka waxa ma yaallo ninkii iska lahaa guriga oo la yidhahdo yani ninkaa la yidhahdo rifaacat ibnu zayd ayaa wuxuu yidhi qataado uu adeer u ahaa wuxuu leeyahay wuu yimid oo markaasuu yidhi qataado adeer alaabtii waa maqanta bal alaabtii alaabtii hala raag goobo oo haddii dadkii la weydiiyo xaafadii laiswarsaday waa lais yaqaanaye waxaa la yidhi xalayto nimankii reer bani ubayre baa dab shidanayay raashiinkii qaarkii hore inay kasanayeen baan umalaynayna ayaga laftooda la weydi waxay yidhahdeen bal anaguna dhacaan ka raadinayna markii ay waxoogaa baadhi sameeyeen baa waxay yidhahdeen annagaa soo ogaanay alaabtii nin la yidhaahdo labiid ibnu sahl nin la yidhahdo alaabtii xaray waa nin ree ansaareed oo nin fiican oo muslim ah ninkii labiid ahaa warkii markuu maqlayba seefku kal kala baxay wuxuu yidhi maanaa xaday walle ama warkaad cadaynaysaan bu yidhi ama waan idinkaga shaqayn seeftaas ciyaar maaqan aniga nimankii markay arkeen ninkan kacabsanaysa raamu idin laayaa waxay yidhahdeen war nin adigu kuma jirtide kac iska tag isaga intuu arrintu ka dhamaato waa iska tag isagii markuu iska tegay xaajadiina weli taagan tahay ayaa marka wuxuu yidhi ninkii laodhan jiray rifaaca ee alaabta lahaa baa wuxuu yidhi arrintiina ay dhaafi weyday qoyskan si walba haddii arrintii loo baadhay nimanka waa dhaafi weyday bal nabiga hala gaarsiiyana nabiga loo geeyey sal lay slam waxaa u geeyey qataada qataada bnu nucmaan ayaa nabiga u tagay nabi allow reerkii reer bani ubayriq ahaa baa adeerkay alaab ka xaday alaabtiina inay qaateen unbaa la sheegay guryahooda geysteen marka cunti iyo hubbay ahayde bal cuntadii waaban iskaga sabrayna laakiin hubka inay noo soo celiyaan bal la hadal nabigu wuxu uri sal lay slam waa la hadli bal anaa la hadli nimankii reer bani ubayriq markay ogaadeen inay arrintii xaajadii nabiga gaadhay ayay nin oday ah oo odayaashooda ka mid oo la yidhaahdo yani usiir ibnu curwa ayay u tageen waxay dhahan war usiir oo xaaladu xaaladdu waa xun tahay bal nabiga u tago oo dee meeshii ka odayeeya oo nabiga u tago waxaad tirahdaan arrintan anagu ma qabno waana lagu yani edabdarroodayo qataado iyo adeerkii baana lagu edabdarrooday usiirkii waa tagay oo odayaalba isugu yaadhay odayaashii nabigay u tageen sal lay slam waxay nabi alla waa nala xumeeyey annaga meel baana lagaga dhacay haye qoyskii reer bani ubayriq ee fiicnaa ee islaamka ahaa ee khayrka aan ku ogeyn baa maanta la tuhmay ha qataadi iyo macnaha waxa weeye adeerkii baana arrinkaa ka dambeeyey tuug baa laga soo saaray annaga waxa weye meel baana lagaga dhacay waxaanu rabnaa goor baa noo dhigan warkaasay meesha keeneen nabigu sal alay wasalam qataaduu yeer marka waryaa qataadu gaal maanta ma waxaabad usoo dhigatayba reer wanaagsan oo islaam ah oo fiican inaad tuugnimo ku sheegtaan usoo dhigatay qataada shalay ka noqotay yacni waxa weeyaan wixii oo jira haddana siyaasadan dheer ee loo galay iyo odayaashan lasoo diray iyo qoyskan socda iyo nebigii sida loo qanciyey iyo isagu siduu gac u leeyahay iyo wixii buu qaadan waay markaasaan is idhi buhi allow xoolahaaga qayb dhan oo ka mida inta la qaato xaajadani maxaad yani waxa weye maxay u baaqan weyda maxaa ku geliyey wax odaygii adeerkay baan ugu waxaani wuxuu yidhi adeer maxaad wadaa wuxuu yidhi adeer xaajadii xumaatay oo inagii baaba hadda layna haystaa buhi inagii baaba laynagu dhagaya markaasaa wuxuu yidhi allahu lmustacaan intaasuu yidhi oday allahu lmustacaan aayaad kale marka soo degay aayaadku marka waxay ka hadlayaan qisadu say u dhacday waxaa xatooyadii baa la cadayn qoyskii alaabta xaday baa la dhaleecayn nebi maxamed baa sal alay waslam xaalkiisa laga warramayo sida loo khalday baa nebiga lagu baraarujiyay salawatu rabbi wasalaamu calayh yani waxa weeye saynaan arrintan oo kale usoo noqnoqonin ayaa marka waxa weye si faahfaahsan looga hadlayo intaasoo aayadoodo isdaba yaallaa qisadii lagaga hadlay ninkii lagu been abuurtay laftiisa ee ahaa yani labiid ibnu sahl baa isaga laftiisa laga hadlaya in lagu been abuurtay ousan waxla xadin saasaa marka aayaadku isu daba yaalaan rabbi marka wuxuu yihi subxaana wa tacaala inaa anagu anzalnaa waan dejinaa ilayka idiga xaggaagaan alkitaaba kitaabki soo dejinay nabiga kitaabkii baanu xaggaaga usoo dejinay bilxaqi isagoo xaq wata isaguna waa xaq soo dejintiisa xagga ilahi u ka soo degay waxa uu watiyo mabaadi'da uu xambaarsan yahay waa xaq maxaa lagugu soo dejiyey litaxkuma inaad xukumto daraaddeed baan kugu soo dejinay bayna annaasi dadka dhexooda inaad xukumto bimaa shay aad ku xukumto araaka allahu alla u ku tusi wixii uun yani araaka allahu waxaa loo leeyahay adiga dad ishaysta markay kuu yimaadaan nebi maxamed cilmulqeybka ma ogeyd iyo waxa qarsoon iyo arrintan xaqiiqadeeda ma garan karo wixii uu ka fahmo unbuu ku xukumi jiray nebigu sal lay slam bima araaka la wixii ilahay ka tusiyo yaa garla yaase gar daran intii ilahay ka tusiyo ubuu xukum jiray saas daraaddeed waa xadiidka saxiixa umu salama xadiidkeeda nebigu sal alay waslam waa ka odhanaya yani waxa waan ii imaanaysaa idinkoo ishaysta waan idin dhegaysan waxaa laga yaaba waad kala aftahansan tihiin oo gartaad kala sheegan ogtihiin waxaan idinka maqlo unbaa wax idinku xukun binu nebigu sal lay slam wax alla waxaan idinka maqlo unbaa wax idinku xukumi ee cilmulqeybka anigu ma ogi wey waxa qarsoonna ma ogi laakiin wixii aan idinka maqlo unbaan garta ku goynaya ee ruuxii aan u xukumo xaq walaalkii leeyahay aan u xukumow waxaad ogaataa qayb naareed baan kuu xukumay ama qaado ama ka tag markaas bimaa araaka allah wixii ilahay ku tusiyo ninka garta ku jira ee ama sheekha ama caalimka ama qaaliga ana waxa weeyaan isaguna wixii ilaahay uu ka fahansiiyo garta iyadaa unbuu xukumi saas mana bima araaka allah walaa takun ha ahaanin baa lihi nabiga sal lay slam lilkhaainiina khaa'imiinta ha u noqonin khasiiman mid u dooda khaaimiinta yayimid marka waa bani ubayr waa qoyskii alaabta xaday khasiim ha u noqoninoo yani ha u doodinoo ha abukaata ha u noqonin ma aha inaad adigu iyagii u doodo oo dadkii gar lahaa ee alaabta laga xaday ee haddana macnaha xumaanta lagu sameeyey kuwii inaad qabsato ma aha lale kuwan ha u doodin khaa'imiinta wastakfir illaha ilahay dambi dhaaf weydiiso wixii kaa dhacay hadalkii uu qataada ku yidhi oo kaleeto yani maxaa dadka ugu beeraawata hadalkaa isaga iyo waxyaalaha la midkaa ilahay yani weydiiso inuu kuu dhaafale le maxaa yidha ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran midkii dhaafid badan raximan oo naxariis badan walaa tujaadil ha doodin bale nabiga sal lay slam can iladiina kuwii xagkooda ha ka doodin yakhtaanuuna khayaanaya anfusahum nafyaalkooda khayaanaya ilan dembigay galeeni naftooda unbuu kusoo noqon marka naftooday khayaabeen saas mana maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man ciddii kaana ahaaday khawaanan mid khaa'imnimo badan afiiman oo haddana dembi badan nin khaa'innimo badan oo laqdamo badan oo dadka xoolahooda u xeeladaysta ilahay ma jecel haddana dembi badan balintay dembi isku dareen fiir xatooyay sameeyeen waa kow marka labaad weeyaane nin bay ku been abuurteen waa laba haddana ciidan dhan iyo qabiil dhan bay dagaal geliyeenoo yidhi ha naloo doono haddana nebigii bay macnaha khaladkii ku qanciyeen soma inaysa khalad bay marka galeen asiiman bay marka yani mid dembi badan kuwaa dembiga badan ilahay ma jecla subxana wa tacala yastakfuuna way isqarinayaan min annaasi dadka iska qarinaya walaa yastakfuuna isma qarinayaan min allahi allana iskama qarinayaan walxaal huwa alle macahum la jirankooda u yahay id waqti buu la jirankooda yahay yubayituuna ay bariisinayaan yubayituuna ay dabarayaan ama tashanayaan maa shay markay dabarayaan laa yardaa uusan ilahay raalli ka ahayn oo min alqawli hadalka wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitan midkii koobay cilmi iyo ogaanshuu ku koobay haa antum idinku haaulaai kuwanaa tihiin jaadaltum waad doodeen canhum kuwa xaggoodaad ka doodeen fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa ee liidatay baad u doodeen ee faman cideeba yujaadilullaha ilaahay la doodi canhum xaggoodana ka doodi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada am mise man cideeba yakuunu ahaanaya calayhim dushooda wakiilan yaa wakiil ka noqonay midna tala saarto yaa u noqonaya rabbi ilahi subxana wa tacala yani dadkay iska qarinayaan waxaanay dabarayaan alaabtan ay xadeen tashigan ay tashanayaan xalayto maxaynu samaynaa iyo saynu u duullaa iyo tashigan ay samaynayaan ilaahay iskama qarinayaana dadka iska qarinayaan waxaa haboonay in ilahay iska qariyaan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday ku xisaabtami lahaayeen iska qarintiisa iyo iska ilaalintiisa xatooyoo meena sameeyaba khaladna mayma garan maxaa yeelay alla subxaana watacaala wuu ku arkaa xaalad walba saasay ku xisaabtami lahay laakiin meeshay ka khaldameeni waxay ahayd waxay is yidhaahdeen dadka un iska ilaaliya indhahooda dadka indhahooda iska ilaaliya waxna dabare maxaa ka dambeysoo ceeni kama dambe tii ilahay baa kusoo baxday waka waa fashilmeen ilaahay subxaana wa tacaala hadal uusan raalli ka ahayn markay ku tashanayeen oy dabarayeen rabbi subxaana wa tacaala yani waxa weye markaa mayna iskamayna qarin alla subxana wa tacala allana waxay samaynayaan mid koobay weye kuwanow ha idinku kuwanaa tihiin qoladii u dooday baa laga hadlaya adduunyada waad u doodeen oo niman kale aad ka doodeen waa qabiilkoodii wey reerkay soo dirsadeen odayaashay soo dirsadeen ha usiir ibnu curwa iyo odayaashii la socday wey waa idinka u doodahaye oo difaacaye maalinta qiyaamada markii la tago yaa ilaahay kala doodi doona kuwaas yaa abu abukaadi iyo unoqon doono looyar unoqon doono naciid baa maalinta qiyaamada intay soo istaagto difaaci doonta iyaga waa idinka adduunka difaacaya saasuu rabbi leeyahy subxana wa tacala yaa u doodi doona ama wakiil ka noqon doono oo taladooda intay u dhiibtaan wax u qaban doono ma jira wey maana marka daaya wey hawsha iyada ka baxa aayaddaa waxaa lagu canaananayaa kuwii qabiil ahaan usoo garab istaagay oo reer naga midaa la xumeeyey qoys naga midaa xume la xumeeyey la soo istaagay meesha arrinta iyagoon hubsanin warkii loo keenay uun ku tilaabo qaaday kuwaasa la canaananaya saas macana yastakfuuna way isqarinayaan min annaasi dadka iska qarinayaan walaa yastakfuuna iskamana qarinayaan min allahi alla xaggiisa wa huwa allana maula xaal bayna alla iska qarinaynin huwa isagu macahum la jirankooda u yahay id wakti buu la jirankooda yahay yubayituuna ay dabarayaan tabyidka waxay dhaha waa talada habeenkii la sameeyo yubayituuna ay dabarayaan oy tashanayaan maa shay markay dabarayaan laa yardaa uusan raalli ka ahayn alle oo min alqawli hadalka hadal uusan ilahay raalli ka ahayn markay ku tashanayaan oo dabarayaan markaasay ilahay iska qarinayan ayib wa huwa alle macahum la jirankooda way id wakti buu la jirankooda yahay yubayituuna ay qarin ay yubayituuna ay dabarayaan maa shay laa yardaa uusan raalli ka ahayn oo min alqawli hadalka wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiiqan mid koobay buu ahaaday haa antum idinku haaulaai kuwanaa tihiin qoladii u doodayo jaadaltum waa doodeen canhum xaggoodaad ka doodeen oogii qaahiriinta ah fi lxayaati dunyaa noloshan adduunya dhexdeedaad u doodeen ee faman yaa cideebaa yujaadilu laha alla la doodi canhum xaggoodana ka doodi yowma alqiyaamati maalintii qiyaamada yaa ilaahay soo hor istaagi oo nimankaasi abukaato u noqon doono u doodi doona am amase man cideeba yakuunu ahaani calayhim dushooda wakiilan mid tala loo dhiibto oo wakiil u ah yaase wakiil u noqon doono ma jirto maxkamadda ilahi subxana wa tacaala nin wax qarinaya ma jiri doono saas weeyaan taasi waxa weeye qooda haba ku saabsanaatay laakiin waxaa soo gelaya cid walba oo ruux xaqdarro ugu doodaysa saas macana looyaradii baa soo gelaya looyaradii ayaa soo gelaya abukaata iyo looyar oo isagu waxoogaagiisa uun xalaashay waxoogaagiisa uun siduu ku qaadan lahaa ka shaqeeyo bas anaa yani waxa way soo dhicine ii sheeg laakiin adigu say wax u dhaceen nidaamka dawladda anaa garanaya maxkamada meeshaa ka gelidaan anaa garanaya waxoogaa kan lacagna soo diyaan ha saas weeyaan looyar meeshuu geli lahaa baa loo baahanya waxoogaa adduunye ah aakhiradiisii dhaafsay meeshuu geli lahaa baa loo baahanya saas weeyaan nidaamka lagu doonayo oo nidaam baatil ah oo gaalnimo ah iyo waxay dejisteen iyo haddii isaga laftiisii ay dadka xaqle xaqooda uu doodi lahaayeen ninkii gar daranna ay dhihi lahaayeen war waad gar daranta oo isaga laftiisa looyar ku noqon lahaayeen waxayba ahaan lahay laakiin intooda badan xafiisyada waxay u furanayaan inay uun meesha xoola ku urursadaan nin alla ninkii wax ula yimaadana xaq iyo baatil haddii inay difaacaan maxkamadda ilahi subxaana wa tacala ninkii idinka difaaci lahaa baa loo baahaya saas way macana ayb wman yacmal suuan aw yadlim nafsahu uma ystakfir illaha yajid illaha afuura raxiima waman yacmal ciddii samaysa suuan xumaan aw amase yadlim dulmida nafsahu naftiisa dulmiya uma kadibna ystakfir illaha alla dembi dhaaf weydiista yajid illaha alla ayuu helayaa afuuran inuu yahay mid dhaafa raxiiman oo naxariis badan waman ciddii yagsib kasbata isman dembi ruuxii kasboo shaqeeya fainamaa yagsibuhu wuu un kasbayaa dembiga calaa nafsihi naftiisa dusheeda unbuu ku kasbaya wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan xakiiman oo xikmadu saxiib waman ciddii yagsib shaqaysa oo kasabta khadii'atan gaf aw amase isman ama dembi uma kadibna yarmi gana bihi gafkii iyo dembigii barii'an ruux fayow ruux beri ah ku gana oo ku tuura oo ku sheegaaya faqad ixtamala wuxuu xambaarsaday buhtaanan masabid iyo wa isman dembi mubiinan oo cad buuna xambaarsaday bu rabbilahi subxana wa tacala ruuxii xumaan sameeye oo cid kaleeto oo makhluuqa ka mida xumaan ku sameeya ama naftiisadaba dulmiyo oo naftiisa khalad ka gala markaa kadibna ilaahayow ii dembi dhaaf yidhaahdaay alla subxaana wa tacaala wuxuu helayaa inuu yahay mid dembiyada dhaafo oo naxariista inuu ka helay waa loo dembi dhaaf wey maana sidaas weya dembigaagu intuu dooniba hala ekaado khaladkaad gashay intuu dooniba hala ekaadee haddaad ilaahay u soo noqoto ood si fiican u toobad keento toobad shuruudeedii le aad la timaado ilahay waa ku dembi dhaafaya subxana wa tacala saas weya nabigana waxa ka sugan sal lay slam min xadiidi abi bakr sidiiq waxaa la warinaya inuu nabigu yihi sal lay slam muslimku hadduu dembi galo dembi hadduu galo kadibna uu weysaysto laba ragcadood uu tukado ilaahu ii dembi dhaaf uu yidhaahdo ilahay waa u dembi dhaafaya subxana wa tacala saas weya dembi baa kaa dhacay weysayso laba ragcadood tuko gadaashoodana ilahi uu dembi dhaafay gacmaa gacmaha ilahi waa horsa subxana wa tacala ilahi waa kuu dhaafaya subxana wa tacala dembi ilaahay uusan dhaafi karinna ma jiro waa kaan soo marno xadiidulqudsigii waa kii ah ibni aadamow dembigaagu hadduu buuraha gaadho oo uu meel walba buuxiyo kadibna ilaahu ii dembi dhaaf aad tidhaahdood ii weydiisatay inaan kuu dhaafo waan kuu dhaafi bura buri subxana wa tacala bal intaa ha lagaa helo daacadnimo iyo inaad isa soo dhiibto iyo rabbigaa subxaana wa tacaala inaad hor timaado oo dantaada u sheegato intaa ha lagaa helo ilahi subxana wa tacala waa kaa dhaafaya saas weeyaan ruuxii dembi kasbada dembi ruuxii shaqeeya naftiisa dusheeda unbuu ku shaqeeya ayada unbuu kusoo noqon cid kaloo wax u dhibaya ma jirto ilahayna dhib ma gaadhsiin oo maba dhibi karo ilahi subxana wa tacala cid kalena ma dhibin dhibka aad adigu la timi dembigaad la timi adigan buu ku dhibaya walaa taziru waasiratun wisra ukhra ha mid dembi gashay dembi kale mid kale xambaari mayso nina kaa qaadi maayo adiga wey ayib ama yaraysaama badso allana subxaana wa tacaala caliim weeyaano xakiim wey waxaa la yidhi markaa kadib ruuxii gafgala oo shaqeeya kadibna ama dembi yani shaqeeya ruux aan waxba ka ogeyn oo aan yani iska beri ah oo ka fayow dusha ka saara masabinta oo yidhaahda isagaa sameeyey khaladka aduu gashay baad cid kale ku nabtay cid kalaad u saartay waad ku been abuuratay kaasi wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu xambaarsaday masabid iyo dembi cadbu ma ayuu xambaarsaday bu rabbi leeyahay subxana wa tacaala waa ninkii ninka la masabitay waa ninkaan soo sheegnayo yacni aan labiid ibnu sahl la dhihi jiray ee saxaabiga ah ee ansaariga ahaa ee lagu nabay ee lagu dhajiyey tuugnimadee dhehen ninkana xaday marka nimankani intaasoo dambi bay isu geysteen oo intaasoo khalad bay galeen way macna waman yacmal ciddii samaysa suu'an xumaan samaysa aw amase yadlimu dulmida nafsahu naftiisa dulmida uma kadibna yastakfir illaha alla dhaafid weydiisata yajid illaha alla ayuu helayaa gafuuran isaga oo dhaafis badan raxiiman oo naxariis badan waman yaksibu ciddii shaqaysatay ciddii shaqaysa isman dembi ruuxii kasba fainamaa yagsibuhu wuu un kasbayaa calaa nafsihi naftiisa dusheeda unbuu ku kasbaya ku talagal adiga unbaa beeranaya midhaheedana adiga unbaa goosantooda ama ha kuu khadhaanaato ama ha kuu macaanaato saa ku talagal ayib wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cidii badan xakiiman oo xikmadu saaxiiba waman yaksib ciddii shaqaysa khati'atan gaf aw amase isman dembi uma kadibna yarmi gana yarmi gana bihi dembigii isaga ahaa ku gana berii'an mid ka fayow ruuxaan waxba ka ogeyn oo iska beri ahoo ka fayow ku ganaaye oo masabitoo ku tuuraay faqad ixtamala wuu xambaarsaday kaas buhtaanan been abuurad iyo masabit wa isman iyo dembi mubiinan oo cad dembiga haddaan adigu gashay anaa galayna haddaan anoo galay aadan odhanaynin ood qarsanaysana ha kugu kooblaado laakiin intaad adigu gasho inaad dad kale dul dusha ka saarto oo dadkii kale magacoodii ku ciyaarto oo dadkii kale la ciqaabo oo dadkii kale la tuhmaayey hadda waxa weeyaan markaasi waa waa dembi kale wey waa siyaado iyo dheeraad wey markaas macana walawlaa fadl llahi calayka waraxmatu lahama taa'ifatu minhum an yudiluuka wamaa yudiluuna ilaa anfusahum nabi maxamed sal lay slam baa hadda loo soo jeestay kooxihii macnaha waxa weeye arrinta ka wada ninba dhinac uu ka ahaa baa laga hadlay kooxihii baa laga hadlay nimankii khaladka ahaa ninkii lagu been abuurtay kuwii garta lahaa wixii o dhan la taabay nabiga hadda lala hadlay salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa la leeyahay walawlaa fadlullah dheeraadka ilah hadduusan jiri lahayn calayka dushaada uu ku dheeraad siiyey iyo waraxmatu naxariistiisu haddayna jiri lahayn lahamat waxay damci lahayd daa'ifatun koox oo minhum ayaga ka mid a an yudiluuka inay ku lumiyaan wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooyaane wamaa yaduruunaka kuma dhibayaan min shayin waxba kuguma dhibi karaan waanzla allahu ilahay baa dejiyey calayka dushaada wuxuu kugu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii buu kugu soo dejiyey waa qur-aankii waalxikmata sunadii iyo xadiistiina waa kugu soo dejiyey wacallamaka alla wuxuu ku baray nebiyow maa shay ayuu ku baray lam takun aadan ahayn taclamu mid og waxaadan ogeyna ilahi waa ku baray wa kaana wuxuu ahaaday fadlullah fadliga ilahayna calayka dushaada cadiiman mid weyn buu ahaaday bu rabbi ilahi subxana wa tacala nabiga sal lay slam nimankaasi munaafiqiinta ama yani odayaashaasi ka socday nimanka gar daran ee khaa'imiinta ah inay qanciyaan bay sigeen bal wayba qanciyeenba waxay ku qanciyeen in uu laga gardaran yahay reerkan reer bani ubayriq ah alaabtana inaysan xadin sidaas daraaddeed baa nebigu sal lay slam markii dambe waa kii qataada canaantay waxaa marka la leeyahay nebi allow waxaa lagugu ilaalinayaa fadli ilaahay iyo naxariistiisa labadaasaa kuwaadiinis oo waxaa la ilaalinayaa ama intaan wuxuu dhicin baa nebiga lagu baraarujinaya la odhanaya halkaa iska jir ama hadday xataa dhacdo markaa kadib buu waxyigu imaanaya markaasaa nebiga la baraarujinaya sal lay slam oo laleeyahay arrintiisaa iyo saa u dhacday khalad bay ahayd saas way saxdeed saas maana marka waa fadli ilaahay iyo naxariistiisa haddayna taasi jiri lahayn koox iyaga ka mida waxayba damci lahaayeen oo isku day lahayn inay kulumiyaan oy ku khaldaan oo dad walwanaagsanna dad xunxun kaaga dhigaan dad aan gar lahaynna inay gar leeyihiin kaaga dhigaan dad gar daranna inay kaaga dhigaan kuwo gar leh qaar noocaasa isku day lahaayeen haddayna ilahay ku ilaalinayna subxana wa tacala ma ku dhibi karaan balale kuma baadiyan naftooda unbay baadiyan lakin adiga kuma baadiyan karaan ilahay baa nebi axmed ilaalinaya salawatu rabbi waslamu aleyh waxyi baa ilaalinaya yani malakuljibriil baa tilaabo walba loo soo dhiibaya waa la saxaya marka kuma lumin karaan wax dhibaataana kuuma geysan karaan laakiin ayaga ubaa isdhibay alla wuxuu kugu soo dejiyey kitaabkiisa oo baadida kaa ilaalinay xikmadda iyo sunnadana waa kugu soo dejiyey oo baadida iyaguna kaa ilaalinay waxaanan garanaynin ilah waa ku baray subxana wa tacala wacallamaka maa lam takun taclam qisadana ka mid iyo siday u dhacday iyo yaa gardarnaa iyo yaa gardalaha iyo yaa khaldanaa iyo yaa faxsanaa soo lama kala cadayn wacallamaka maa lam takun taclam horay maadan u aqoon kitaabkan ma aqoonin nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh sunnadiisa ma aqoonin ilahi subxaana wa tacaala waxyaala fara badaan buu baray horay uusan u aqoonin ummi buu ahaa rabbi baa doortay subxaana wa tacala waxuusan aqooninna baray waa fadli ilahi alla fadliga uu dushaada saariya dheeraadka addoommada uu kaa siiyeyna aad buu u weyay rabbi ilahi subxana wa tacala wa kaana fadlu llahi calayka cadiima maxaa yeelay ilahi subxaana wa tacala hadduu kitaabkiisa iyo hadalkiisaba u doortay intuu aadam dhalayna ka ugu khayr badan ka dhigay kitaabkii kitaabta ugu weynaana uu siiyey ummaddii ummadaha ugu fadli badnayna ummadiisa uu ka dhigay darajada ugu saraysana jannada uu ka siiyey adoomadiisana isagu ugu dhawaasho badan yahay fadliga ilahay siiso kuma weyna dushiisa fadli weyn baa ilahay nabigiisa siiye salawatu rabbi waslamu caleyh walowlaa fadlullah dheeraadka ilahi hadduusan jiri lahayn caleyka dushaada uu ku dheeraad siiyey waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn lahamat waxay damci lahayd daa'ifatun koox oo minhum ka mida iyaga kuwan ka mid a waxay damci lahayd an yudiluuka inay ku lumiyaan wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum nafyaalkooda mooyaane wamaa yaduruunaka kuma dhibayaan min shayin waxba kuguma dhibi karaan saas way maana haddii nebi maxamed ba in la lumiya la isku dayay maxaad umalanaysaa inaga marka shaydaan baa isku kaaday oo kaad qaraabadatiin baa isku kaaday oo kaad wadadhaarteen baa isku kaaday oo saaxiibkaa baa isku kaaday oo cidaa isku kaaday inama jirta laakiin nebi maxamed ilahi baa ilaaliya adiga yaa ku ilaaliyay aduguna is ilaalisaa loo baahay saas ood mar walba tuhusanaato meel alla meeshii xumaani kaaga imaanayso dhinaca goldheer iskaga qabato saasaan doonaya macana waanzala allahu ilahi wuxuu soo dejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabkiibuu kugu soo dejiyey waalxikmata sunnadiina waa kugu soo dejiyey wa callamaka wuxuu ku baray maa shay buu ku baray lam takun aad ahayn taclamu mid garanayo og wa kaana wuxuuna ahday fadlullah fadliga ilahina wuxuu ahday calayka dushaada cadiiman mid ku weyn ayuu ahaaday laa khayra fii kaiirin min najwaahum laa khayra wax khayri fii kaiirin in badan dhexdooda ma ahanin oo min najwaahum fadooda ka mida ilaa man ilaa najwa man cid faqiisa mooye amara amray bisadaqatin sadaqa amray mooye aw amase macruufin shay wanaagiisa la yaqaana amray mooye aw amase islaaxin wanaajin bayna annaasi dadka dhexdooda la wanaajiyo amray mooye waman yafcal ciddii samaysa dalika arrinkaa ibtigaaa mardaati illah ridaha ilaahay raadintiisa darteed u sameeya fasawfa nu'tiihi waanu siin doonaa ajra alajri baanu siin doonaa cadiiman oo weyn bu rabbi subxana wa tacala halka waxaa laga hadlaya faqa dadku ay faqaan faqa macnaha waa sheekada hoose ee laba ruux ka dhexaysa ama ka badan haasaawa yani faqa khaaska ah baa waxaa la leeyahay in badan oo faqooda ka mid a khayr kuma jiro faqa ay haystaan ama adduunyay ka hadlayaan ama waxyaaba kale ka hadlayaan laba sheekaysanaya faqaas iyo sheekada hoose in badan oo ka mid a wax khayri kuma jiro ilaa saddex faqooda mooyaane saddex qolo faqooda ay faqayaani khayr baa ku jira waa saddexdee ilaa ilaa man amara bisadaqatin sadaqaa la isbaray waxaa laga shawrayaa oo laga faqayaa dad dhibaataysan sidii wax loogu qaban lahaa saddex ruux laba ruux oo muslimiinta kamid ah gooniis u arkay waxaa la leeyahay war niyo ninkii hebel ah waa dhibaataysan yahay xaggee wax ugu raadinaa bal adiguna hebel ugu tago alle hebel aan ugu tago sadaqaa laga hadlaya see waa dadka wax loo taraa haddii arrinka laga faqayo uu arrinkaa yahay waa wax ilaahay jecelaya subxana wa tacala faqaa iyo qarsooniya hoos looga sheekaysanaya dhibaato male qaybta labaad ee faqa khayr kale wuxuu yahay dadka macruufka iyo samaha dadka amraya samahay dadka amraya macruufka waa shayga wanaagiisu sharcigu yaqaano yani waxa weye cibaadaadkii ilahi waajibaadkiisii baa dadka la faraya xumaantii baa dadka laga reebaya dacwadii iyo diintii baa laga wada tashanaya taasaa si gooniya dadka qaarkii ay uga faqayaan faqa arintaa ku saabsanna ayaduna waa macruuf ka ilaahay soo reebay subxana watacaala saas weya ama koox muslimiinta ka midna ha noqdeen kuwa faqaya laba ruux ha noqdeen ha ka badnaadeen si gooniyay isu arkaya markaasa waxay ka wada hadlayaan magaalada see dacwo loo gaadhsiiya dadkan baadiyada see baadida looga soo saaraa dadka sidee wax loo baraa meelaha fasaadku ka socda see wax loo gaadhsiiya taasay ka wada hadlayaan aw yani waxa weeyaan iyadana aw macruufinta wey qolada saddexaadi waxa weeye waxay ku faqayaan oo ka faqayaan islaahin bayna annaas dadka sidii loo heshiisiin war hebel iyo hebel waa yahlu isma salaamaane saan isugu keennaa baa laga wada hadlaya laba qabiil baa isku dhacaya seen u heshiisinaa laba kooxoo ama laba xisbiya muslimiinta ka mid ah yani waxoogaa xurkufi dhex martay seen isugu keennaa taanaa laga wada hadlaya koox muslimiinta ka mid ah ama laba ama ka badan baa ka sheekaysanaya faqa noocaas oo kalea isagana waa khayr saddexdaa waxaan ahayn oo faq ah oo ay ku faqayaan khayr male bu rabbi yidhi subxana watacala saas weeyaan ayib ruuxii saddexdaa mid ka mida sameeyey ilaahay ridihiisana ku raadinayo dan kale lahayn magac ma doonayo wax kale kuma doonayo xoola kuma doonayo wuxuu doonaya ma jira ilahay ridihiisa buu raadinaya sidaa ruuxii u sameeya ajir weyn baanu siinayna bu rabbi yidhi subxana watacala saas wey macana laa khayra wax khayra fii katiirin in badan dhexdood ma ahan saddexdan arrimoodba waa saddex arrimood oo waaweyn oo saddexdooduba waxay u noqonayaan manaafacaadka bulshada saddexdooda manaafacaadka bulshadiisa midda hore waa dhaqaale midda midda dhexe macnaha waxa waa dacwo iyo diin ta ugu dambaysana waxa weeyaan waa yani xasaasiyaadka iyo dhibka bulshada sidii looga hortagi lahaa maana dadka isku dhacay waa miduu nebigu ku tilmaamay sal alay wasalam yani waxa weeye soomka iyo salaada iyo sadaqadaba waxaa ka fadli badan bu nebigu sal lay slam kuwa sunnadaa baa laga wadahay waxaa ka fadli badan dadka la heshiisiiyo islaaxu daat lbayt saas maana maxaa yeelay dadka bulshada dhexeeda hadday fisaado oo reer reer iyo qoys qoys iyo fardi fardi iyo qabiil qabiil iyo laysu qabsado hiya alxaaliqa bu nabi sal lay slam xaaliqa way xiirtaa bu nabi sal lay slam maxay xiirtaa matibahay xiirtaa ma diintay xiirtaa bu nabi sal lay slam diin waxaa xiira khilaafka muslimiinta dhexooda dhaca marka waa si in laga hortago sidii looga shaqayn lahaa sidii quluubta laysugu soo celin lahaa waa maqaam weyn oo ka fadli badan salaada sunnaha iyo sadaqada sunnaha iyo macnaha waxa weeye yani yani iyo acmaasha sunnaha oo dhan iyadaa ka fadli badan saasaa rasuulkeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh laa khayra wax khayra fii katiirin in badan dhexdood ma ahaanin oo min najwaahum faqooda ka mid a dadka faqa ay faqayaan ka mid a in badan oo ka mid ihi khayr ma laha ilaa man ilaa najwa man halkaas soo gelaysa ilaa najwa man cid faqooda mooye cid faqooda ciddaasoo amara amartay bisadaqatin wanaag amar sadaqa amartay cid sadaqa amraysa mooyaane kuwa faqooda kuma jirta iyaga oo khayrka kuwa khayrka laga saaray maaha aw amase macruufin ama wanaag amartay aw amase islaaxin amartay heshiisiin bayna naasi dadka dhexdooda la heshiisiyo dadka dhexdooda la heshiisiyo la wanaajiyo saas maa xataa been baa loo sheegi karaayo meelaha beenta la ogolaaday bay ka mid tahay dadka aad heshiisiinaysa markaad u kala warqaadayso inaad been u sheegto saas maana ood yani been u kala tabiso ood kana tidhahdo walaalkaa waa ku jeclaa wixii idin dhex marayna waa ka xumaaday ka kalena warkaasoo kale aad u geyso isu soo jid beentaasi arrinka ibtigaaa mardaat illah ilaahay ridihiisa raadinte rida ilahay ridaha ilaahay raadintiisa dartii ruuxi u sameeyay fasawfa nu'tiihi waanu siin doonaa ajran ajri baanu siin doonaa cadiiman oo weyn aayaddu waxay ina tusaysaa sida fi suurat suurado kale fima loogu imaan doonto suurat yani waxa weeye suurat almujaadila iyo suurado kale oo ku imaan doonaa inay dhici karto muslimiinta qaar ka midihi in ay arrimaha khayrkaa qaar ka midi si gooniya uga tashan karaan ceebna ayna lahayn ceeb inaysan lahayn inay si gooniya u tashadaan oo ay arrimaha khayrka uga wada tashadaan oo sadaqad see dadka loo gaarsiya uga wada tashadaan oo diinta see loo fidiyaa u tashadaan ayada oo aan wala khaasa iyagu isku samaynaynin mashkilo male maxaa yeele ilahay baa ka soo qaaday inay ka mid tahay arrimaha khayrka inay ka mid tahay macanaa saas weeyaan wax walba inay muslimiintu u wada joogaan laazim maaha arrimaha noocaas wax walba in loo wada joogo oo kooda yar iyo kooda weyn iyo raggooda iyo dumarkoodaba meesha wada joogaan waa shay mustaxiila wey maana saas weyan waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasa'at masira waman cidi yushaaqiq la dhinactanta la khilaafta arasuula rasuulka ruuxii la dhinactama oo dhankuu maray mooye dhinac kale mara wey min bacdi ma tabayana markay caddaatay kadib allahu isaga alhuda hanuunku markuu u caddaaday kadib oo wayatabic raaca hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkoodii jid aan ahayn nuwallihi waanu ka weli yeelaynaa maa shay baanu uga weli yeelaynaa tawallaa uu ka weli yeeshay wanuslihi waanu gelinaynaa jahanamo jahanamana waan gelinaynaa wasaa'at way xumaatay jahanamo masiiran meel loo ahaaday way xumaatay إن الله ألا لا يغفر ما دعفه أن يشرك إلا لو لاجيه به إساقه وحلا لو لاجيه ويغفره ودعف ما دون ذلك إن تاوحي كسكي لمن عدي ودعف يشاهده ومن عدي يشرك وداجس بالله إلهي عدي وحلا وداجس فقد ضل حقيقي ونمي ضلالا نمتان أما بعد النمو بعيدا أو فضل بعد يمين معنا آياتك قصدي هنا ريبني أبيرق بأقل لك markii qur-aanku soo degay oo nimankii xatooyada sameeyeen hadda aayaadku ka soo hadlayeen arrinkoodii la cadeeyey ayaa ninkii bushayr ahaa ee xatooyada sameeyey waxaan ka shaqeeyey intuu carray buu gaalada u galay gabadh la yidhaahdo sulaamat ibn sacdin ayuu marka gurigeeda ku degay aayaddana marka soo degtay waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هي آيات كذا ليس آياتها ساسودك معنا آياتها ساسودك يو نكي إساقا هلقونا لعيني معنا markuu tagay oo gaalada u galo aayaadkani soo degeen ayaa ninkii gabayaaga ahaa ee nabiga u gabiyi jiray sal alay wasalam xasaan ibnu thaabit saxaabigii jaliilka ahaa ayaa marka wuxuu tiriyey gabayo uu markaa wax kaga sheegayo bushayr iyo islaantii uu ku degayba naagtii uu ku degay waa dhina labadoodibu macnaha gabay ku tariy markii gabaygii xasaan uu soo gaadhay bay intay isku naxday oo alaabtuu watay iyo yani boorsadiisi iyo qalabkiisi intay soo qaatay oo banaanka kusoo turtay markaasay tihi habaar kugu dhacay sabab waxaad iigu noqotay inuu macnaa ninkii xasaan ahaa ii gabiyo marka weligeed khayr maada ii keenina banaanka iga baxbays idhaf saas wey macnaa yani qisadii hore bay la xidhiidhaa marka qoladaasay kusoo degtayoo waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa markii hanuunku u cadaaday oo wanaaggii xumaantii kala ogaaday oo uu cilmi yeeshay oo jahligii ka baxay kadib ayuu jidkii nebigu u maray jidaan ahayn buu maray mushaaqiqada waxaa la yidhahdaa dhinacaas uu maray mayo dhanka kale markaa marto waa uu khilaaf hanuunkii markuu u cadaaday ruuxii sidaas sameeya ama ninkaas sababka uu kusoo degta ayadu ha noqdo ama cid kale ha noqoto ciddii rasuulku dhankuu maray mayo dhinac kale marto oo khilaafta hanuunku markuu u cadaaday kadib jidkii mu'miniintu weligood ay kala dhaxleen jidaan ahaynna mara oo raaca mu'miniintaas yeey waa saxaabadii nabiga sal alay slam laga soo bilaabo ardadoodii taabiciinta ahaa quruuntii saddexda ahaa kuwaasi jidkii ay mareen ummadana ay dhaxal siiyeen jidkaa jid aan ahayn ruuxii maraayay waxa uu ka weli yeeshay unbaa looga weli dhigi maxaa laga wadaa jidka xun ee uu doortay unbaa loo qurxin saas maana shaydaanka uu raacay iyo jidka uu maray iyo hawada uu doortay unbaa loo qurxin ayadaanba manaa wax wey loogu kaalmayn laakiin khayrkii iyo wanaaggii inuu kusoo noqdo maya waa ka xidhmay mana aakharana jahanamo ayaa la gelin bu rabbi ilahi subxana watacala marka meesha waxaa la yidhi yani haddiiba la yidhiba rasuulka ciddii khilaaftay maxaa loo daba dhigay jidkii mu'miniinta jid aan ahaynna raaca waa is waa islaazimaya labada shay maxaa yeelay mu'miniintu jidkii rasuulka unbay hayaan ninkii jidkii rasuulka ka leexday jidkii mu'miniintana waa ka leexday laakiin marmar baa dhici karta in ummaddu meeshay isku raacday oo khaasatan salafkii iyo saxaabadii ay isku raaceen inuu ruuxu garab maro aayad qur-aan iyo xadiis markaa uusan jirin laakiin ummaddu meelay isku wada raacday wada martay inuu garab maro markaasoo kalea waxaa ku fadhiisanaysa wayattabic hayra sabiili lmuminiin saas man saas daraaddeed in alla inta koox baxday oo dhan waxay soo gelayaan wayattabic hayra sabiili lmuminiin jahmiyada iyo muctazilada iyo ashaacirada iyo dariiqooyinka suufiyada iyo yani waxa wey maaturidiyada iyo kulligood waxay soo gelayaan wayattabic hayra sabiili lmuminiin leanna jidka ayaa ka horreeyay asxaabu rasuulillahi mayna samayn taabiciintii mayna samayn a'imadii weynaayee saddexdii qarniga nebigu ammaanay mayna samayn xaggee laga keenay marka soo jidkii muminiinta jidaan ahayn la qarba jeexday ma saas weya ninkii jidkaa maro oo ku raacay waxa uu isagu isjeclaysiiyey iyo mabda'a uu doortay unbaa la jeclaysiin waa loo qurxin wuxuu ka weli dhishay baa looga weli dhigi wadaadka iyo dariiqada uu raacay baa macnaha lagu tagsiin laga soo celin maayo naarta jahanama ila lala sugaya meel baa lagu wadaay saas mana marka waxaa la doonaya inaad ku dadaasho kitaab ilaahay sunadii nabiga sal lay waslam iyo axaadiista sugan salafkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii waaweynaa halkaa mar waa jid cad oo ballaaran oo nin walba qaada oo deeqa oo aan u bahnayn macnaha wax badan aan u bahnayn laakiin laalaad iyo haddii wada goodir lagula galo oo wadaadiye ay kula kala tagaan oo macnaha waxa middo wixiisa kuu qurxista balaayaan baa kugu dhici nuwallihi maa tawallaa unbaa kugu dhici halkaa jidkaa cad markaad ugu hayso warkii lagu keeno ama caqiide ha noqdo ama cibaada ha noqdo ama mucaamalo ha noqdo war saxaabadii ma sameeyeen ma samaynin ayib taabiciintii ardadoodii ma sameeyeen maya ma samaynin a'imadii waaweynaa ma sameeyeen سفيان الثوري إيو يعني وحوي ابن مبارك إيو أوزاعي إيو يعني رجي وغيره ابن خزيمة إيو رجي وغيره مسوية بخاري إيو مسلمي ما هي مسوية هذا محال يقول ده وضمك إضاف نوليه ما تولى هيدلين من إضاف صح جدك عضو عام مرضان كرن كرتون وحي انت كبح سنة الله الله با دنك مري دنك إلا الله بيسا كتير يا كتير انتو إلا كلاكم من سبحانه وتعالى لكن أذيك جدك عبقص آية القرآن حديث نبي إجماع السلف وكوكا ساسي معنا مسألة والبانكا كابا ومن عدي يشاقق لنا عمرته وقر مرتاي الرسول الرسول كالروحي خلاف من بعد ما تبين مركي عداتي كدب له إساق الهدى هنوك مركو عداتي كدب وهو يتبع الراعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين تشيد كودي تشيد على هين راعة نوليه ونولي لنا ما شيبا نقولي لنا وقرحنا نتولى وكولي شيء أدوينه الدنيا جيدك او اسمريي ان با لو دين او لو قرين والمسلم وان نغلينا جهنم نار جهنم وان نغلين وساءت وين حماتي مصيرا من الله اهاري حماتي نار جهنم امام الشافعي عليه رحمه الله ايات او حدود الشري اجماع امه مش اسكو اخذ انه حجيه هي حديث ما صار وكسار ان الله لا يغفر ان الله الا لا يغفر مدعو ان يشرك ان لا ولاجيه به اسق isagii adoomadiisa in wax la isula daro oo la wada baryo marna isaga la baryo marna kuwan la wada tuugo wax la wada weydiisto ma dhaf loo gowraco kana mar loo gowraco alla ma dhaafo subxana wa tacala wayafiru wuxuu ka dhaafaa maa duuna dalika wixii intaa ka sokeeyay liman yashaau cidduu doonu dhaafa waman yushrik ciddii wanaajisa billahi ilaahay addoommadiisa ciddii la wanaajisaa faqad dalla wuu baadiyoobay dalaalan baadiyoobid ama baadinimo baciidan oo xagta aada uga إن يدعون من دونه إلا إناثا وحيا لها إلهي كسوها ليلة عبودي أصنامتي بالوي وعلي إن يدعون ما عبوديان أو مبريان من دونه ألا سكدس إلا إناثا dumar mooye dhadig mooye wax kala baryaa wain yadcuuna maa yadcuuna ma baryayaan ilaa shaydaanan shaydaan mooye mariidan oo macnaha waxa weeye xadgud badan mariidan oo ilaahay daacadiisa ka baxayo mariidka waxa la yidhahda macnaha waxa weye alcaati waa midka xadgudubka badan lacanahu llahu yani shaydaankaasoo lacanahu llahu alla uu lacnaday oo waqaala yidhi laattakhidanna walle inaan samaysan oo samaysan min cibaadika addoommadaada xaggooda nasiiban gobol iyo qayb baan ka samaysanayaa mafruudan oo la gooy qayb go-an ood adiguba goysay baan ka samaysan wala udilannahum walle inaan lumin oo lumin wala umaniyannahum walle inaan yidhi diilo gelin oo yidhi diilo gelin wala aamurannahum walle inaan amri oon amri falayubatikunna way googoyni way googoyn oo way googoyn aadaana alancaami xoolaha dhagahooday googoyn oo jarjari wala aamurannahum waan amri فليغيرن مركز دور خلق الله إله أمرك سيدور ومن يتخذ عدي سميسا الشيطان شيطان كوليا حيجنك كسميسا إساق حيجا أغطليا من دون الله ألا سكدي سروحي كسميسا فقد خسر هو خساري خسران الخسارة مبينا أو عقب خسارة رب الله سبحانه وتعالى كون إلهي غيتي بريا يعني waxay caabudayaan oo u yeeranayaan waa uun waa dhadig inaasan dhadig maxaa laga wadaa dhadig unbay baryaan dhadig bay baryaan waxaa laga wadaa asnaamtay caabudi jireen magacyahooda haddaad u fiirsataan waa magacyo dhadig ah saas macnaha cuzza iyo manata iyo laata soo magacyo dhadiga maha dhadig ba dhadig maxay ku mageen dhadig bay caabudayaan saas waa macnaha dhadiguna wuxuu ka yimid baa laleeyahay magacyahan dhadig ee asnaamta ay u bixiyeen asalka asnaamtan ay caabudeen iyo dhagaxyaantan ay sameeyeen waxay matalaysaa malaa'igta say igu leeyihin dhagaxyaantani malaa'igtii bay ka dhigan yihiin oo matalayaan malaa'igtuna waa gabdho ilahay soo carabtu bayna qabin almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdho ilahay sanamkii marka malaa'igta malagga matalahayay ee iyagu gacantooda ku sameeyeen malaa'igtii asalka ahayd maadaama ay gabdho inayin ay rumaysan yihiin magac gabdheed bay u bixiyeen magac dhadiga manaata iyo laata iyo cizaa iyo markaasaa rabbi wuxuu lehy subxana wa tacaala waxay caabudayaan waa uun dhadig sidaas waa tafsiir tafsiirka labaad waxa weeye in la yidhahdo kacab yani waxa ubay ibnu kacab oo kaleeto wuxuu leeyahay sanam walba waxaa la jooga oo u qurxiya oo jeclaysiiya jinniyad habar jin baa la joogta sanam walba markii ay u yimaadaan waa lagala hadlaa marmar baa danahooda wax looga dhameeyaa yani waxa weye yaa ka shaqaynaya wax habar jin baa la joogto ku ugaarhataba sanamkaa meesha dhigteen marka yani dhadiga ay caabudayaan waa habarkan habarkan jin ee sanamka ku lamaan wey sidaan ayadana waa tafsiiro culimada tafsiirka qaar kamid a imanayaan maana adiga waxa weeyaan ilaa inaasanta waa uun dhadig ama waxaa tiri ibn cabbaas ilaa mawta kuwa dhintay inbay asnaamku macnaha ma caabudayaan ayib ma caabudayaan ilaa shaydaan mariida mooyaan shaydaan khayr oo dhan ka murxay oo muruxsan oo khayr laawo ah unbay caabudaan sababtuna waxa weeye dhagaxan yaa amray inay caabudaan yaa kula teliy shaydaan baa kula teliy isagay ka amar qaadanayaan marka xaqiiqada sh- ka la caabudayo waa shaydaan sanamkan iyo dhagaxani waa sawir qabrigan meesha yaallaayo waa sawir weligan la sheeganayo laleeya dhulku taaka taaga ugu jiraa waa sawir xaqiiqada la caabudayo taala shaydaan baa la caabudaya maxaa yeelay isagaa waxaan ka badbay isagaa ka teliyay isagaa yidhi waxbaa laydin taraya qubuurta imaada oo wadaadka ku jira barya oo macnaha waxa weeye qabriga carradiisa xambaarsada oo isku tirtira ismarmarya waa daawo waxbaa laga helaa waa la barakaystaay isagaa ku yidhi marka wax kaloo meesha ku jira ma lehe shaydaan mariitan bay caabudayaan bu rabbi subxana wa tacala waa ka saas daraaddeed maalinta qiyaamada marka la tago yacni kuwii la caabudi jiray waxay odhanayaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna aktaruhum bihim mu'minuun ilaahumayna anagana caabudi jirin jin bay caabudi jireen shayaadiin bay caabudi jireen ninka talada lahaa way ninka la caabudaya waa shaydaan saas wey macna waagii hore malaha aslaan iyo dhagaxyaal iyo waxbaba loo sii mari jiray hadda kuwaaba isqaawiyey oo yidhi shaydaanka laftiisii baan caabudaynaa soma adduunka hadda adduunku siduu u dhalisan yahay u khariban yahay kuwaaba hadda ismutaxay oo yidhi anagu shaydaan baabaan wax kaloo naqaanamaba jiraba meel walba jooga caasimadaha adduunka dawladaaba xataa taageerahaya oo qarash ka bixinay ninkii shaydaan aha meesha xalkiisu maray saas macna ayib rabbi subxaana wa tacaala ayaa lacnaday oo naxari- lacnadiisa ka fogey naxariistiisa ka fogey ninkaas shaydaankaasi rabbi baa lacnaday wuxuuna yidhi markii la lacnaday kadib oo uu ku dhaartay addoommadaada qaar la gooyey baan ka samaysan qaar la macnaha waxa weye qaar la jaray oo yani waxa weye la qadaray oo ilaahay qadaray ku talagalayba markii hore baan ka samaysan macna ilaa ninaan ilaahay ku talagelin waxba ma yeeli kara mafruudka waxa weeye markii horeba ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisay go'naayeen kuwaas oy ku qadarnaayeen inay shaydaan raacaan saas wey macna waxaan u tegi doonaa isagoo leh addoommadaada war wanaagsan anigu waxba ma yeeli karo oo iska soo rebah kuwo kaleeto laakiin ilahay ugu talagalay wey mafruudka kuwu sheegaya kuwa wey maana saas weeyaan wuxuu yidhi walla waan baadiyeyn oo xaqaan ka baadiyen waan yidhi diinogelin wala umaniyannahum intuu dhaaris daba dhigayo fiirso umaniyad tamniya umaniyada waxaa laga wadaa yacni meeshii ay ka tooba keeni lahaayeen yidhi diilooyin baan ku maaweelinaya waxaan odhanayaa maya war cimri baa kuu laaban Ah, maya maya maya iskaga dhex jir waxoogaa maanta waxoogaa da ku yartaa wata cirra kaa soo baxda masaajidka gal istakfirullahi dhe inta ka horeysana macnaa khamradaada iyo qaadkaaga iyo sigaarkaaga iyo waxoogaagaa iska wado Ah, wala umaniyannahum wey yidi diino waad noolaan doontaa waxoogaagii xoolaheed baxsan lahayd wuxuu ku leeya war maya nolol baa kuu laabane dib dambaad wax ka bixin doontaa malaha waxbaad dardaarmi doontaa markaad dhimanaysa iska hayso haddaanaa u baahan wala umaniyannahum yidi diinadaa un mustaqbalka waxbaad noqon doontaa waxbaad ahaan doontaa buu kugu waday waa waa dabinada uu bini aadamka intooda badan ku lumiyo wala uman- umniyaadkaasa ka mid a macna waan amriyo markaan amrana dhagaha xoolahay googoyn doonaan barabi sacala yuu leeyahy macnaa ninka ibliisa dhagahay googoyn maxaa laga wadaa xoolaha ay sanam asnaamta u nadraan oy sanamka u gooyaan bay dhagta ka jeexi jireen markaasa waxay kuleeyihin sanamkaa iskale waan u tegi doonaa baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamka iyo xoolaha qaar ka midaba waxay leeyihin sanamkaa iskale darkuu ka arooro laga celin maayo la qalan maayo la raran maayo la intifaacsan maayo sanamkaa iskale sanamku u yaallaa a dadka qaarkiisa mayd adag xoolihii arigii ama macnaha waxa weye xoolihii neef ka mida yuu yuu wuxuu ka xidhay lugtu ka xidhay markaasuu ku leeyahy awogii buu xidhay awogii buu xidhay tii oo kale wey. marka dhagajeexiddaasi waxay astaan u tahay ama calaamo u tahay dhagaha ay googoynayaan macnaheeda waxay astaan u tahay sanamkiibaa iskale waana shirki arrin gaalnima wey waana u tegi doonaa insha allahu tacala marka saasay yeeli waan amriyo haddana amar baan siino hadalkiisi baa socda waan amriyo markaasay ilaahay abuurkiisa bedelayaan waxyaabaha kaleeto bini aadamku geliya kamid abuurkii ilahay abuuray bay bedelayaan waxaa kamid a abuurka ay bedelayaan oo xadiiska nabiga kuso arortay sal alay wasalam in macnaha waxa weye atafliij ruuxu inuu ilkaha qoro ilkihii ilahay sameeyey intuu qoro inuu qurqurxiyo waxaa ka mid a in matalan sunniyaha timahan kore indhaha ka koreeya in iyagana macnaha waxa weeye la la xarxadho oo la dhuudhuubo oo la xidhxidho waxaa ka mid a matalan jidhka oo lagu sameeyo washmi jidhka oo matalan xaraf lagu sameeyo oo gudihiisa lagu deero ama ciridka ama jidhka dhexdiisa oo macnaha waxa weye tallaal lagu sameeyo talaalka macnaha waxa weye gaaladu isku quruuciso ayaa ka mid a waxaa ka mid a timihii madoobaa oo midaba kale loo bedelo waxaa ka mid a jidhkii madoobaa oo inta cadaysan la mariyo gabdhihiiba is caddeeyeen ha saas wey jidhkii oo dhan oo la wada caddeeyey abuurkii ilaahay subxaana watacaala uu sameeyo la bedelay kulligood waa waxa uu shaydaanku leeyahay wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah abuurkii ilaahay bay bedelayaan ilahay subxaana wa tacaala uu ku talagalay abuuray saas wey macana intaasoo dhan baan ku samayn rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala shaydaankaa ninkii weli ka dhig khasaare cad buu khasaaray bu rabbi ilahi subxana wa tacala maxaa yeelay shaydaan xagee kugu wada adduunyama wax dheef buu ku siinay maya aakhirana xagee kugu wada jahannama buu kugu wada meel kale uu kugu wada ma jirto macana saas weyan in yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaan ama ma caabudayaan min duunihi alla sokadiisa ilaa inaasan dhadig mooye wain yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaan ama ma caabudayaan ilaa shaydaana shaydaan mooye mariidan kaasoo madax adag ama shaydaan muruxsanoo khayr oo dhan ka muruxsan lacanahu llahu ilaahay baa lacnaday shaydaankaasoo lacanahu llahu alle uu lacnadoo naxariistiisa ka fogay oo wa qaala yidhi la'attakhidanna walla inaan samaysan min cibaadika addoommadaada nasiiban qayb ayaan ka samaysanayaa mafruudan oo la qadaray adigu a qadartay oo la gooyo dhinac loo jaray wala udillannahum walla inaan lumin oo lumin xaqan ka lumin bule wala umaniyannahum walla inaan yidhi diilo gelin oo yidhi diilo gelin waad noolaanaysaan waad jiri doontaanoo dib isu dhiga saasaan kula hadli wala aamurannahum waan fari oo waan fari falayubatikunna markaasay googoyn aadaana alancaami xoolaha dhagahooday googoynaya si ay astaan ugu noqoto sanamka iyo yani waxa weye inuu awliyadu leedahay wala aamurannahum walla waan amri oo waan amri fala yuayirunna markaasay bedelayaan oo doorinayaan fala yuayirunna way bedelayaan khalqa allahi ilahay abuurkiisay bedelayaan abuurka ilahay siduu ilahay ku talagalay inuu dayal raba waxyaalihii bedela la yidhi oo shareecadu bedela tiri mooye wax kale ilahay abuurkiisa in laga bedelo lama rabo jidhkaa quruxda badan ilahay kusiiye haddaad madowdahayna waa quruxsanta haddaad caftahayna waa quruxsanta ilahay baa qurux kusiiye subxaana wa tacaala maaha inaad jidhkaa ku ciyaarto ilkahaaga siduu ilahay udhigay u daa indhahaaga sidii ilahay udhigay u daa timahaaga sidii ilahay udhigay u daa yani wixii uun gool lagu yidhi ama bedel lagu yidhi horshay mooyaane falayugayirunna khalqa allah waman yatakid ciddii samaysata ashaydaana shaydaanka weliyan ka samaysata min duuni illahi alla sokadiisa faqad khasira waa khasaaray khusraanin khasaarid mubiinan oo cad buu khasaaray yaciduhum wuu yaboohayaa shaydaan yaciduhum wuu yaboohayaa wuu u yaboohayaa yaciduhum wuu u yaboohayaa wayumaniihim wuu yidi diilo gelinaya wuxuu u yaboohayaa adduun iyo aakhiraba idinkaa taxsan idinkaa liibaanaya dadkiisaasu kule dadka raacsan wayumaniihim wuu yidi diilo gelinayaayo mustaqbal adduunye oo fiican inuu u dambeeyo ayna degdegin wuxuu leeyahay ku degdegina khayr wamaa yaciduhum mana yaboohayo ashaydaanu shaydaan u yaboohi maayo dadka ilaa guruuran kada mooyaane kado shay ay ku kadsoon yihiin oo uu ku sirahayo mooye wax kale maaha yaboohan uu qaadayo ee uu ku leeyahay jidkii saxdabada aakhiradaa janno gelay adduunkana lagaama fiicna mabda'aagaa ugu saxsan dariiqada haysaa ugu fiican waxan uu kuleeyahay waa uun kado waa dabin uu kugu sirayo waa dabin uu kugu khayaamaya xaqiiqo jirta ma saas daraadeed maalinta qiyaamada markii la tago oo laysu tago oo raggiisii ay yidhahdaan war war wax noo tagtay maanta waa maalintii lagu baahnay oo wax qabadkaaga loo baahnaa waqaala shaydaanu lama qudiya almru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana lii calaykum min sulطaan ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumunii waluumuu anfusakum wa idinkaasu le iska dhiciy aniga iyo idinka isma dhaqano shalayna idinma qasbi maantana waxba idinma dari karo waa ninkii adduunyada markaa joogto o dhan kulahaa anaa kula jira anaa ku hihilay ha caasani waka ilaa guruura wey waa kada wixiisa dhanba dabin intuu kugu rido inuu kaaga tilaasado kaaga tagu raba saas marka iska jiro wamaa yacidu yaciduhum wuu u yaboohayaa wayumaniihim wuu yidi diilo gelinayaa wamaa yaciduhum umana yaboohayo ashaydaanu shaydaan dadka uma yaboohayo ilaa guruuran wax lagu kadsoomo mooyaane wax kale uma yaboohayo ulaaika kuwaa shaydaan raacay ma'waahum makaanu hoyaadkooda meeshay ku hoyanayaan jahannamo jahannamo wey walaa yajiduuna mana helayaan canha jahannamo xaggeeda maxiisan meelay uga leexdaan meelay uga leexdaan oo ka galaan ma helayaan ulaaika kuwaasi ma'waahum hoyaadkoodu jahanamo jahanamo weye jahanamo ayaa hoyaadkooda iyo gurigooda ay ku dambayn doonaan walaa yajiduuna mana helayaan canha jahanamo xaggeeda maxiisan makaanu leexad waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha walwanaas sanudkhiluhum waanu gelin doonaa jannatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda ay qulqulayso dureerayso alanhaar wabiyaasho khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexeeda abadda weligood bay ku waarayaan wacad allah wacad allahu alla ayaa yaboohay wacdallahi yabooh ilahay xaqan yabohaasoo xaqa ama wacd allah xaqan xaal uu yahay yabohaas waman asdaqu yaa ka run badan min allahi alla xaggiisa qiilan xagga odhaha hadal la yidhahda yaa ilahay kaga run badan dadka iimaanka markii laga warramay kuwii shaydaan raacay oo shaydaan u taliyey oo ka tala qaatay ayaa waxaa laga warramay qur-aanka sida caadadiisa ah kuwa ilaahay raacay subxana wa tacala kuwa iimaanka la yimid camal saalixan saalixana ku daray oo qalbigoodana hogaansamay xubnahoodana hogaansameen kuwaa jannooyin baanu gelinay jannooyinkaasoo hoostaada webiyaashii ay socdaan way ku waari doonaan weligoodoo ka bixi maayaan waa yaboh ilaahay oo xaq oo dhab ah oo aan dhayali been midna ahayn yaa ilaahay ka run badan ma cid ka run badan baa jirta oraha ilahay baa ugu run badan isagii oraha ugu run badnaa baana hadalkaa inoo sheegay waladiina kuwa aamanuu rumeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha walwanaagsan sanudkhiluhum waanu gelin doonaa janaatin jannooyin baanu gelin jannooyinkaasoo tajri ay socotoy qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashu khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexdeeda abadan weligood bay ku waarayaan wacd allah wacd allahu alla wuu yabahay wacd allahi yabaho ilahay xaqan xaalu yahay mid xaq oo dhab ah ama xaqa dalika waa sugnaaday xaqan sugnaansho waman asdaqu yaa ka run badan min allahi alla xaggiisa qiilan oraha yaa ka run badan laysa ma ahanin arrinku biamaaniyikum yididiilooyinkiina ma aha walaa amaaniyi ahli lkitaabi kuwa kitaabka kitaabka dadkiisa yididiilooyinkoodana ma aha ee man yacmal ciddii samaysa suu'an xumaan yujza waa la abaalmarinay bihi xumaantaasa lagu abaalmarinaya walaa yajid mana helayo lahu naftiisa u heli maayo min duuni illahi alla sokadiisa waliyan cid arrintiisa qabata walaa nasiiran iyo cid wilisa doon waman ciddii yacmal samaysa min asaalixaati acmaasha wanaagsan wax ka sameey kaasoo min dakarin lab ah aw unsa ama dhadiga walxaal huwa isagu muminun oo mumin yahay faulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna laga dulmin maaya naqiiran naqiir qadra naqiir naqiirka waynu soo baranay yani laftibireedka dhabarkeeda duleelka yare ku yaalla intaa wax dhan laga dulmin maayo saas man ayada waxay kusoo degtay siday culimada salafku leeyihiin dadkii ahlu diinka ahabaa isku faanay dadkii kutubta loo soo dejiyey yahuud iyo nasaaro iyo muslimiintana qaar baa ku daraya yahuudi waxay ku faantay kitaabka nagaa idinka horreeyey nebiga naguna waa idinka horreeyey nasaarana sidoo kale faan noocaasoo kale meesha galtay muminiintuna waxay yidhahdeen nabiga nagaa nagaa idinka dambeynay oo nabiga nagaa nabiyadiiba lagu khatimay kitaabkanaguna kitaabtii oo dhan uba nasakhayba adigu hadal noocaasa laysu leeyahy arrinkaasaa ilahay ka hadlaya wuxuu war yidhi diilada iska daaya waxaan waxaad jeceshihiin naftayda jeclaa ku soconine xaqiiqaa loo baahaya arrintu ma aha ilaahay arrinkiisu ma aha idinka yidi diiladiina muminiina saad yidi diilanaysaan maaha ahlulkitaabku say yidi diilanayaanna ma aha saas maana saasay ku jecay waxyaalahaad jeclaysanaysaan ka baxa ee waxa weeyaan xaqiiqadu ciddii xumaan la timaadana waa lagu abaalmarin ciddii xumaan la timaadaay xumaantiisa abaalkeedu leey ama yahuudinimo sheego ama nasaarinimo sheego ama islaam sheego iimaanku sheegashama aliimaanu laysa bitamani wala bitaxalli walakin ma waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal xasan albasri yani iimaanku maaha sheegashama iimaanku waa wax qalbiga ku sugnaada kadibna camal u markhaati kaco oo xubnihii ay sameeyaan kaasaa iimaan la yidhahda marka ciddii shaygaasaa la timaadaay ciddii gaf gashaay abaalkeedu heli ciddii wanaag la timaada isagoo iimaan lana abaalkeedu heli saa ku talagala marka camalka wanaagsanna badsada xumaantana ka tag laakiin sidaanaanu nahay annagaa idinka fiican iyo annagaa sidaan ahaan jirnay warkaaga bax saasaa laleeya maana laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli kitaab ama maya ayaddu waxay ku saabsan tahay yahuudda hadalladoodii ay dhihi jireen annagaa carruurta ilaahya jannada waxaan yahuud ahayn geli maayo nasaarana ay yidhahdeen waxaan jannada ahayn geli maayo oo racdi waa yididiila la yidhi xaqiiqa maaha laysa ma ahanin arrinku biamaaniyikum yididiilooyinkiina maaha saad jeceshihiin maaha arrinka ilaahay saad jeceshihiin ma raacayo mana aha walaa amaaniyi ahlilkitaabi kitaabka dadkiisa yididiilooyinkoodana ma aha say yididiilanayaanay rabaanna ma aha saas maana arrinku labadaa midna ma aha see yahay wey marka waa ka arrinku waxa weeye man yacmal ciddii samaysa suu'an xumaan ruuxii sameeyaay yujza waa la abaalgudi bihi xumaantii baa lagu abaalgudi faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mithqaalata sharan yarahu xumaan haddaad la timaada abaalkeeda waad helaysaa aayaddaasi markay soo degtay yani yujza bihidaas aad bay saxaabada u dhibtay xadiidka abu hureyra siduu tusayo way dhibsadeen maxaa yeelay waxaa aayadda ka muuqata xumaan kastoo ruuxu la yimaado ama ha yaraato ama ha badatee maalinta qiyamada in lagu abaalmarin doono saasay u fahmeen markaasaa nabiga sal lay slam baa loo tegey rasuulku wuxu yuri sal lay slam sadiduu waqaaribuu fa ina fi kulli ma yusaabu bihi lmuslimu kafaara dadaala buu nabi uri sal lay slam wax kasta oo ruuxa muslimka ku dhacay qodaxda mudaysa musiibada ku dhacaysa cudurka ku dhacaya daalka uu daalayo musiibooyinka adduunyada idinku dhacaya baa laydinku dambi dhaafi bu nabi sal lay slam marka waxay noqonaysaa yujza bihi ama adduunkaa lagaaga goyn oo sida fiican ah soma sida fiican adduunka in lagaaga goyn dambigaad gashay bedelkii aakhare lagula sugi lahaa adduunkaa lagaaga goy adiga naftaada waxa ku dhaceen carruurtaada waxay ku dhaceen xoolahaaga waxa gaadheen laakiin aakhare aboo yani fiican tag sooma ama haddii kaleeto aakharaa lagaa goy yujza bihi saas way macana marka nabigu sal lay slam intaa markuu sheegay saxaabadu marka waa ku farxeen saas maadaama waxa inugu dhacayaba laynoogu dembi dhaafayo oo dembigii arrinkaa laynoogu dhaafay aakhare aan naloo qabsanayn alxamdulilah saas mana yujza bihi waa lagu abaalmarin walaa yajid mana helayo lahu isaga min duuni illahi alla sokadiisa waliyan mid uu yani weli oo arrimihiisa qabto walaa nasiiran iyo mid huliyatoona waman yacmal ciddii samaysa man yacmal ciddii samaysa min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ruuxii wax ka sameeya ayib oo min dakarin lab ah aw unhaa ama dadig ah midku dooni ha noqde walxaal huwa isagu muminun uu mumin yahay fiiri shardi baa laga dhigay إلا أهل الكتاب يحبا لك سؤال لي عملك الصالحة عدة أقولك ما يأجرك كهلا شرط واحد إنه مؤمن أما هدو قال يعني عمل كستو صالحة هدو ليباد سيدا حديث النبي وكسو القرآن كنا كتوسي أدون كم بالوابا آخر حوما ياليسك ساس معنا حسنات كي ولاك كي دلال كي صدقات كي تاقيرا كي تدوية واحترى يالي أدوية يسمين يالي أدون كم بالوغسين اللغو برواقين لكن آخر حوما يالي ساس رادت بشرد وحلقة كي والحال هو إساق مؤمن هو يهي markuu camalka sameynay isagoo mu'mina ruux isaa yeelay fa ulaa'ika kuwaas yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran oo laga dhimi maayo naqiiran laftibireedka dhabarkeeda duleelka iyo godka ku yaala intaa wax dhan xataa oo khayr aan laga dulmin maayo isagoo dhammaystiran baa la siinaya hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wa ala alihi wasaxbi